بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع suurat daariyaat ayuu darsigeenu idinka bilaabanaya waa suurad maki ah oo ka mid a qur-aankii soo degay intuusan nabigu hijiroonin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxayna ku saabsan tahay mawduucaadkii ay suuradaha waktigaas soo degay ka hadli jireen oo mabaadida asaasiga ah ee risaaladii nabigu sal lla alay wasalam ay ku taagnayd waxay ku bilaabanaysaa inay mabda'a isa soo saaridda iyo nolosha dambe ka hadasho allah subxaana wa tacaala baa dhaaranaya isa soo celintu inay xaqiiqo jirta tahay oo run ah wuu ku dhaaranaya rabbi subxana wa tacaala waddaariyaati kuwa firdhiya ayaan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala darwan firdhin falxaamilaati kuwa xambaarsan baan ku dhaartay wiqran culays faljaariyaati kuwa socda ayaan ku dhaartay yusran fudayd si fudud u socda falmuqasimaati kuwa qaybinayaan ku dhaartay amran arrin qaybinaya ee inamaa tuucaduuna waxa laydinku hanjabayo ama laydin yaboohayahay la saadiqun waa run war dhab a wey wa ina addiina abaalmarintuna la waaqicun mid dhacayo wey afar arrimood ayuu rabbi ku dhaaranaya subxana wa tacaala midi waa daariyaadkaas daariyaadku waa tilmaan waa kuwo wax firdhinaya wey waxbay firdhinayaan marka waxaa loo badan yahay culimada jamaahiirtoodu ay u badan yihiin daariyaadka in laga wado dabaylaha dabaylaha socda ee firdhinaya habaaska iyo carada firdhinaya ama waxay firdhinayaan sidoo kaleeto nabaataadkiibay firdhinayaan markii ay nabaadku u duugoobo wax alla waxay ku yimaadaan oo dhan intay qaadaan bay firdhinayaan dhibicdii roobka ee da-aysay bay firdhinayaan oo baahinayaan marka wadaariyaati darwan dabaylaha wax firdhiya ee waxay ku yimaadaanba intay qaadaan baahiyo oo firdhiya kuwaasaan ku dhaartay taas sidaasaa loo badan yahay inay yihiin dabaylaha falxaamilaati wiqran kuwa culayska xambaarsan ayadana laba macnaa laysugu khilaafsan yahin qola waxay leeyihiin waa daruuraha oo daruuruhu culayskay xambaarsan yihiin waxa weeyaan waa dhibicdii ra'yi kale wuxuu leeyahay ma ahee kuwa wax xambaarsan waa isla dabaylihii wey waxay xambaarsan yihiinna waa culayskii daruuraha oo dhibic wada inay dabayluhu ay xambaarsan yihiin daruurtana rabbi subxana wa tacala meel kale ku sheegay xataa idaa aqalat saxaaban hiqaalan suqnaahu libaladin mayit waa kaan soo marnay yani xataa idaa aqalat markay xambaarto dabayshii saxaaban daruuro hiqaalan oo culus marka dabayshu daruurta iyadaa xambaarsan oo wada macnahana waa macno kaloo yani labadaba waa la wada mari karaa oo markuu rabbi yidhi falxaamilaati dabaylihii oo daruurtii cuslayd xambaarsan iyo daruurtii oo dhibicdii cuslayd xambaarsan labadaba ka dhig siduu leeyahay sheekh maxamed amiin shinqiti labadaba ku xambaar faljaariyaati yusran kuwa sida tartiibta u socda socod yani fudud kuwa socda oo loo fududeeyey taana waxay leeyihiin culimmadu way u badan yihiin inay yihiin doomaha doomaha iyo maraakiibta badda korkeeda socda iyagoo socodkaasi uusan ku fududayn oo loo sakhiray oo alla u sakhiray subxana wa tacaala culimada qaar ka mida waxay leeyihiin sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waxay rajaxayaan faljaariyaatida in laga dhigo yani xidigaha xidigaha socdaoo yani cirka maraya socodkooduna uu fudud yahay oo iyaga laftooda socodkaa loo sakhiray labadaba iyadana waad dhihi kartaa maraakiibta iyo doomaha badda dul socda iyo xidigaha cirka maraya labadabana ilaahay socodkooda u fududeeyey falmuqasimaati amran ayada waa laysla ogol yahay oo waa malaaigta malaaigta amarka kownka qaybinaysa oo midba qayb u xil saaran yahay ilaan amarka ilaahay markuu soo fulo subxaana wa tacaala addoommada iyo kownka ku saabsan cidda fulinaysa ee kala qaybinaysa ee mid walba meeshiisii dhigaysa waa malaaigta midbaa waxyiga u xil saaran midbaa dhibicdii iyo macnaha wixii soo baxayay u xil saaran midbaa raximka iyo cidda dhalanaysa u xil saaran midbaa inta dhimanaysa u xil saaran yani amarkii ilahay bay sidaa u qaybinayaan macnaha falmuqasimaati amran waxay leeyihiin marka waxaa laga soo bilaabay wadaariyaati darwan dabaylihii oo dhulka ah kor baa loo socdaa marka waxaa lagu xijiyey falxaamilaati wiqran oo daruurihii ah way ku xigaan waa laga tegay oo waxaa lagu xijiyey faljaariyaati yusran oo xidigihii ah way kasii koreeyaan waxaa lagu xijiyey falmuqasimaati amran oo malaaigtii ah sidaas macnaha waxa weyaan u dooranayaan qolyaha odhanaya jaariyaadka ha laga dhigo yani xidigaha laga dhigo oo hoos baa laga tegay korna waa la aaday manaa say ismu xigeen baa loogu dhaaranaya subxana wa tacala muxuu yahay shayga lagu dhaaranayo inamaa tuucaduuna la saadiqun way shayga laydinku hanjabayo ama laydin yaboohaye isa soo saaridda iyo in laydin soo noolayn doono laydinla xisaabtami doonaa waa la saadiqun waa war run ah war beeni meel ka soo gasho ma ah wa ina addiina abaalmarinta oo ruux walba wuxuu sameeyey in abaalkiisa la marin doono ana la waaqicun mid dhici wey wakti unbay leedahay laakiin way imaanoo way dhacaysaa waana war run oo xaqiiqo jirta wey dhayal ma ah beenna ma ah wey macana wadaariyaati dabaylaha firdhiye ayaan ku dhaartay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala waxay ku yimaadaan darwan firdhin falxaamilaati dabaylaha xambaarsan baan ku dhaartay wiqran culayska xambaarsan oo waxay xambaarsan yihiin markaa daruurtay iyo dhibicdii oo iswadatay xambaarsan yihiin ama falxaamilaati daruurihii xambaarsanaa baan ku dhaartay wiqran culayska xambaarsanaayo dhibicdii wax culus bay xambaarsan yihiin markaa faljaariyaati kuwa socda ayaan ku dhaartay oo doomihii ama yani xidigihii ah yusran jaryan socosho oo yusran fudud ilahay baa u sakiray subxana wa tacala falmuqasimaati kuwa qaybinaya ee malaaigta abaan ku dhaartay malaaigta qaybinaysa amran arrinka kownkan qaybinaysaan ku dhaartay inamaa tuucaduuna shayga laydinku hanjabayahay oo bacdigii la saadiqun mid run awey waa ku run ah wa ina addiina abaalmarinta iyo xisaabtuna lawaaqicun mid dhacayo wey ha waa wax dhacayo imaanaya wey macnaha taas intaasa lagu dhaartay naar labaad buu haddana ilahay ku dhaaranaya waasamaai samadii baan ku dhaartay buu rabbi yidhi samadii daatilxubuki quruxda u saaxiibka ahay tubaha quruxsan u saaxiibka ahay ee inakum idinku gaaladiyow la fii qawlin oraah dhexdeed baad ku sugan tihiin mukhtalifin oo iskhilaafsan hadal iskhilaafsan baad ku dhex sugan tihiin yu'faku waa laga jeediyaa canhu waa la jeediyaa canhu odhaahdaa sababteeda waxaa lagu jeediyaa oo xaqa looga jeediyaa man ciddii ufika la jeediyey oo ilaahay qadihiisa iyo cilmigiisa saabiqa lagu jeediyey qutila waa la lacnaday oo lacnad baa lagu dilay alkharaasuuna kuwa wax iska qiyaasa kuwa uun qiyaasta iskaga socda alladiina kuwaasoo hum iyaguba fii khamratin mukhuursanaan dhexdeed ku sugan aladiina kuwaasoo hum iyaguba fii kamratin mukhuursanaan ku sugan nool bay ku sugan yihiin yani kufri iyo shirki iyo jahli ayay mukhuursan yihiinoo halkaasay ku dhex jiraan oo tiimbisan yihiin saahuuna moog oo xaqiiqadana moog oo aan kaba warhayninba yas'aluuna waxay weydiinayaan way weydiinayaanoo waxay leeyihiin ayaana goormo ayuu ahaaday yowmuddiini abaalmarinta maalinkeedu goormuu ahaaday su-aashaasi waa su-aal istibcaad arrintay fogaysanayaan yowma maalin buu ahaaday ama yaqacu waa dhacaya waa loo jawaabaya yowma maalin buu dhacayaa hum iyagu cala naari naarta korkeeda yuftanuuna lagu gubayo maalinta naarta korkeeda lagu gubayo lagu cadaabayo maalinkaasuu dhacaya waxaa lagu odhanayaa duuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiina dhadhamiya iyo gubiddiina duuquu dhadhamiya fitnatakum cadaabkiina dhadhamiya haadaa ee kan haadaa kani alladii kii weye kuntum aad ahaydeen bihi isaga tastacjiluuna kuwa degdegsada adduunka markaad joogteen noo ken oo noo soo dadeji hadduu jiro kaad dhihi jirteen wy maana waasamaai daati alxubug xubuggaas ayaa tafaasiir dhowri ku jirtaa laakiin hal macnay isugu soo urursanaysaa xubugga waxaa la yidhaahdaa waa jamcu xabiika xabiikadana waxaa la yidhaahdaa tubta biyaha markay dabayshu ku dhacdo korkooda ku samaysma ama ma ahe bacaadka korkiisa markay dabayshu marto tub baa ku samaysata qurux badan taasaa waxaa la yidhaahdaa xabiika la yidhaahdaa waana daraa'iq iyo jidad waa jidad yaroo macnaa waxa weeye saa isu daba yaallo qurux badan oo aada moodayso xarab sidiisoo kaleeto aad moodaysa maana ayib kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa xubugga la yidhahdaa xubugga waxaa kaloo la yidhaahdaa shay kasta oo samayntiisa iyo abuurkiisa la sugay iyadana waa la yidhahdaa almuhim waxa weeye tafsiirka cabdullahi ibni cabbaas bay isugu imaanaysaayo waxaa laga wadaa quruxda iyo sugnaanta abuurkeedana waa la sugay wayna quruxsan tahay oo jamaal iyo xusni bay leedahay macnaha samada sidaasee tilmaantaa le baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacala oo ilaahay baa garanaye waxaa laga yaabaa samada sida ay u taallo inay jidad noocaasoo kale ah ay ku samaysan yihiin ama qurux guud baa laga wadaayo dee xidigahaasuu ilahay ku qurxiyay subxana wa tacaala samada arrintaa iskale baan ku dhaartay muxuu yahay shayga lagu dhaaranay inakum la fii qawlin mukhtalif kuwiinan gaalada ahow hadal iska soo horjeedaad ku sugan hadal isweydaarsan hadal iskhilaafsan baad ku sugantihiin maxay kaga sugan yihin qur-aanka bacfiga nebi maxamed waxyaabahan oo dhan iskumay waafaqsanaa hadalkoodu isaga laftiisii baa isburinaya iska hor imaanaya mar waxay leeyihiin waa been la ururiyey mar waxay leeyihiin waa sheeko ummadihii hore laga soo qoro kutirikuteen ah mar waxay leeyihiin ma ahe waa nin kaahinaho wadaad kitaab gaablow ah wuxuu jinka kasoo guriyo jin baa u keenay mar waxay leeyihin waa hadal nin waalan wahaakada inakum la fii qawlin mukhtalifin qur-aanka nebi maxamedna intaasointaasoo ra'yi intaasoo hadal baad ka leedihiin bacsiga intaasoo hadal baad ka leedihiin macnaheedu warkiinu war toosanba maaha isku meel uma socdee inakum la fii qawlin mukhtalif daliilna waxay u tahay inaad been sheegaysaa way maana hadalka iska hor imaanaya waa is hadduu shaygu marba isagu isburinayo lafihiisu inuu baatil yahay waa iska cadyahay su-aal baa marka imaanayso hadduuba iska cad yahay inuu baatil yahay maxay tahay dadkan ku kadsoomayo qaar baa qaadanaya oo rumaysanaya taasaa laga jawaabiyo yu'faku canhu ay bisababihi wey hadalkiinaa iskhilaafsan sababtiisa waxaa lagu iilaa oo lagu leexiyaa oo xaqa lagaga duwaa man ufika ciddii ilaahay qadarkiisa iyo cilmigiisa horay loo leexiyo xaqa looga leexiyay canta bimacnaa sababiye markaa ka dhig oo qur-aanka laftiisa ayay ku soo aroortay rabbi subxaana wa tacaala sida uu ku sheegay yani aayadaha aayado kaleeto uu ku sheegay macnaha cantu sababiye waa ku timaada saasaana macnahaan qurux badan oo waxay la macnaba noqonaysaa aayadda qur-aanka rabbi uu yihi fainakum wma tacbuduuna ma antum calayhi bifatiniina ila man huwa saali ljaxiim hadalkan xunee qalloocsan waxaaduna ku fitnayn kartaan ruux ilaahay ugu talagalay inuu naar galo oo horayba ay ugu qornayd inuu xaqa ka leexdo naarna uusaa ku galo ka noocaasoo kalea unbaad un ku fitnayn kartaan ood ku leexin kartaan oo xaqa kaga duwi kartaan ama cid kaleeta maya way macnaha ayagaa marka laga sii hadlay mabdaxumadooda iyo dhaqanxumadooda macnaha waasamaai samadii baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacaala samadii daati lxubuki tubaha quruxsan u saaxiibka ahayd ee inakum idinku la fii qawlin odhaha dhexdeed baad ku sugan tihiin mukhtalifin oo isweydaarsan oo iska soo horjeeda oo iskhilaafsan yufaku waxaa lagu jeediyaa yu'faku waxaa lagu jeediyaa canhu qowlkiinaa iskhilaafsan sababtiisa waxaa lagu jeediyaa oo xaqa looga jeediyaa man cid baa lagu jeediyaa ufika la jeediyey oo ilaahay qadarkiisa iyo cilmigiisa horaan ay ugu qornayd inuu jeedsanayo xaqa ka jeedsanayo mid horayba loo jeediyo saa ay u qornayd kaa unbaad macnaa waxa wey hadalkiina sababtiisa lagu jeedinaya macnaa ama cid kale maya maxaa yeele waa iska cadi qutila waxaa la lacnaday oo lacnad lagu dilay alkharaasuuna kuwa iska qiyaasaya kharsiga waxaa la yidhahdaa shayga markaad iska mala awaasho oo aada qiyaas uun aada ku cabirto xaqiiqana aadan haynin kharsi baa la yidhahdaa marka qiyaamo waxay ka sheegayaan ee ka rumaysan yihiin waa uun iska mala awaal iyo qiyaas qur-aanka waxay ka sheegayaan waa iska mala awaal iyo qiyaas nebiga waxay ka leeyihiin waa qiyaas wax xaqiiqoy hayaan maba jirtaba qutila waa la lacnaday alkharaasuuna kuwa iska qiyaasahayee diintoodii iyo mabda-oodu qiyaas un ku salaysan yahay alladiina kuwaasoo hum iyaguba fii khamratin muquursanaan dhexdeeda ku sugan hamra macnaa waxa weeye mool bay ku dhex jiraan yani god dheer oo jahli iyo shirki iyo shaki ah bay ku dhex jiraan way macnaa hamrada waxaa la yidhahda shaygu markuu ku daboolo oo uu aatiimbato oo dhinacyaha uu kaa maro marka waxaa laga dhigayaa jahliga iyo gaalnimada iyo kufriga iyo shakigu inuu yahay bad ay muquursan yihiin oo dhinacyaha oo dhan ka dabooshay saahuuna weeye kuwa moog oo xaqiiqada waa moogyihin waxaan laga hadlayo o dhan waa moogyihin waxba kama warhayaan yas'aluuna waxay weydiinayaan ayaana goormo ayuu ahaaday yowmuddiini abaalmarinta maalinkeedu goormuu ahaaday weligana uun ninkani waxa una lagu hayaa un wuu imaanayaa waa laysla xisaabtami doonaa maa waqti loo sameeyo goorma noo sheeg ma boqol sano kadibba ma kun sano kadib baa waqti u qabo waxaan jirin baa waqti loo qaban waqti u sheeg bay leeyihi yowma maalin yaqacu wuu dhacayaa yowma maalin buu dhacayaa hum iyaga cala naari naarta korkeeda yuftanuuna lagu gubayo fitnada asalkeeda waxaa la yidhahdaa gubidda waxaa la yidhahdaa futina dahabu fi nnaar marka macnaha waxa way dahabka iyo birta iyo dabka la gelinayo oo la kala saaraya kiisa xun iyo kiisa wanaagsan la kala marhaya fitnada asalkeeda la yidhahda gubidda la yidhahda shayga la guba ayaa fitnada asal u ah marka hadda taasaa laga wada duuquu dhadhamiya baa la odhanayaa fitnatakum cadaabkiina iyo gubash gubiddiina dhadhamiya haadaa kani alladii kii weeye kuntum aad ahaydeen bihi isaga tastacjiluuna kuwa degdegsada adduunka markaad joogteen kaad lahaydeen noo keena mataa haada alwacdu yani waxa weeyaan la kaalay kii isaga ahaa wey maanta waad haysaan waxaad degdegsataan ba macnaha intaa markii la mariyey dadkii la kari waayey oo xaqa lagu kari waayey kuwii ilaahay ka baqay oo jidka toosan raacay waa kuwan ina almuttaqiina kuwa isjiray ee adduunka markay joogeen ilaahay cadaabkiisa iska jiray fii jannaatin jannooyin dhexdeed bay ku sugan yihiin iyo wa cuyuunin ilo durdur ah aakhidiina xaalo ay yihiin kuwa qaadanaya maa shayga aataahum uu siiyey rabbahum rabbigood uu siiyey way guddoomeen maxaa yeelay innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla dalika kaa ka hor yacni intaynan jannadanba soo gelin oo waxaan la siininba horteedoo adduunyadii ah muxsiniina kuwa samafalay ahaayeen kuwa wanaajiyo hagaajiya camalkooda kuwa hagaajiyay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mid ah maa yahjacuuna kuwa aan seexanin ama qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mida waxay ahaayeen maa yahjacuuna ay hujuucuhum jiifkood wa bilasxaari suxuuryaalkana hum iyagu yastakfiruuna kuwa istikfaarsadoo ilaahay dembi dhaaf weydiistay ahaayeen wa fii amwaalihim xoolahooda dhexdoodana xaqun xaq baa ahaaday xaqaasoo lisaa'ili midka wax weydiisanaya u sugnaaday walmaxruumi iyo ka la hoojiyee la qadiyey wa fil ardi arlada dhexdeedana aayaatun baa ku sugan astaamo alla qudradiisa iyo awooddiisa ku tusaya lilmuuqiniina kuwa yaqiinta raadinaya yaqiin doonka ah ayay ugu sugnaatay wa fii anfusikum nafafyaalkiinana dhexdoodana aayaatun baa iyadana ku sugan ee afalaa tubsiruuna miyaydaan arkaynin oo wax arkaynin macnaha wa fi samaa'i samada dhexeedana risqukum irsaaqdiinnii baa ku sugan iyo wamaa shaygii tuucaduuna laydinku hanjabayay ama laydin yaboohay fa warabbi samaai samada rabbigeedaan ku dhaartay walardi iyo dhulkee inahu isagu maa tuucaduunki wey maanaa maadii ba noqonaysa inahu isagu oo shayga laydin yaboohayaay la xaqun waa mid xaqa oo sugan oo jira wey mila maa anakum mila maa anakum idinku tantiquuna hadlidda aada hadlaysaan xaala uu la mid yahay mila maa anakum tantiquuna ay mila nutqikum hadalka aada hadlaysaana xaalo uu la mid yahay oo kaasoo kale yahay macna dadka muttaqiinta ee alla ka cabsadaayay abaalguudkanay leeyihin ina almuttaqiina kuwa is jira oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u diray bay sameeyaan wuxuu ka reebayna way ka hadheen taasay isku ilaaliyeen oo cadaab ilahay iskaga ilaaliyeen fii jannaatin jannooyin bay ku dhex sugan yihiin aseendooyin beeraha waaweyn wey wa cuyuunin iyo ilo durdur ah waa ilaahaynu suuratu maxamed kusoo marnay oo khamro iyo caano iyo malab saafiya iyo biyo aan macnaha waxa way doorsoomaynin oon calweynin iyo wahaa kada aakhidiina xaale ay yihiin kuwa qaadanaya markay jannada gudaheeda ku jiraan iyo ilaha durdurkaa aakhidiina xaale ay yihiin kuwa qaadanaya maa shaygii aataahum uu siiyo rabbuhum rabbigood uu siiyo meeshaa wixii lagu siiyo bay qaadanayaan waxaa laga wadaa qaadashadaasi waa marka koobaade horta wixii ilaahay siiyey way aqbaleenoo way guddoomeen waa marka labaad raalli bay ku yihiin ila shay haddaad raalli ka ahayn ku ahayn miyaad guddoomaysa aakhidiina maa aataahum rabbuhum way ku qanacsan yihiin oo raalli bay ku yihin mana inahum iyagu maxay ku muteen inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika kaa hortii aakhare iyo janno horteed oo adduunkiiya macna adduunka intay joogeen waxay ahaayeen muxsiniina kuwa wanaajiya maxay wanaajiyaan waxay wanaajin jireen camalkooda waxay wanaajin jireen xubnahooda waxay u wanaag samayn jireen khalqiga waxay hagaajin jireen xidhiirka iyagiyo rabbigooda ka dhaxeeya muxsiniin bay ahaayeenoo rabbi waajibkiisiiyo xaqiisana waa gudan jireen addoommada xaqoodana waa gudan jireen muxsiniin kaanuu waxay ahayn tilmaamahoodii waxaa ka mid a kaanuu waxay ahayn adduunka intay joogeen qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mid a maa yahjacuuna laba tafsiir baa ku jira tafsiir wuxuu leeyahay maada in naafiye laga dhigo oo waa tafsiir ay culimada selafka qaar ka mid a ay marayaan oo wuxuu noqonayaa kaanuu waxay ahaayeen qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mid a maa yahjacuuna kuwa aan seexanin bay ahaayeen habeenka qayb ka mida oo yar bayna seexan jirin intiisa badanna way seexan jireen wa macnaha waxay marka lagu mudanayaa jannada iyada ah in habeenka qaar ka mida aada soo jeedo ood cibaadaysato de maxaa ku rumoobayaba salaadii maqribka ilaa cishaha inta laga tukanayo ruuxii mu'minka waa soo jeedaa waa ku rumoobayaa marka habeenkii qaar ka mida inuu soo jeeday saas way maanaa hadduu in ka siyaasan kusii darana waaba kasii fiican tahay kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuuna waxaa tafsiirka labaadi uu yahay maada in masderiye laga dhigo oo la yidhaahdo kaanuu waxay ahaayeen qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mida maa yahjacuuna ay hujuucuhum jiifkoodu jiifkoodu wuxuu ahaa qayb yar oo habeenka ka mid ah intiisa badanna way soo jeedi jireen waa tafsiirka hor cagsigiisa wa oo markaa waxay noqonaysaa oo laga hadlayaa dadka habeenkii salaatuleyl usoo jeeda oo sootii qur-aan axaadiista nebigu sheegtay ma aha xadiidkii markii laga hadlayay qiyaamu qiyaamuleylka habeenka intiisa badan in la seexda ayaa sunnada ah xaayadda haddii tafsiirkaa la maro waxay noqonaysaa macnaheedu waxa weeye habeenka qeybtiisa hore salaadaha waajibkaa loo soo jeedo iyo salaada subax marka loo soo kaco iyo ruuxu salaatuleyl habeenkii qayb ka mida uu tukaday intaa habeenka marka laysku daro habeenka intaa soo jeeday baa badanaysa marka salaatuleylkii baa marka gelaysa macnaha kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuuna jiifkoodu wax yaroo habeenka ka mida bu aha intiisa badanna way soo jeedi jireen macnaha waxay la mid tahay marka aayadaynu soo marno tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca waa midda nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu magaalada madiine soo galay isagoo soo hijrooday nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam salaanta faafiya cuntada iyo quudkana bixiya habeenkiina tukada markay dadku hurdaan jannada rabbi baad gelaysaan oo nabadgelyo ku gelaysaan idinkoo badqabaad jannada gelaysaan salaada habeenkii la tukada marka sideeday u qiimo badan tahay ayib kaanuu waxay ahayeen qaliilan wax yar oo min alleyli habeenka ka mida maa yahjacuuna ay hujuucuhum jiifkooda ibnu jariir tomari caleyh raxmatullah siduu dooranayo wa bilasxaari waxaa la doonaya marka ruuxu habeenka qaar ka mida intay dooniba ha dhannaatee inuu rabbigii isu taago subxana wa tacaala oyna dhicin inuu siduu u seexdo habeenkii ayna waagu ugu baryen khaasatan gelinka dambe oo markii habeenka gelinkiisa dambe la gaadho waa xilliga rasuulkuu sheegay sal lay slam rabbi inuu samada sako usoo degayo oo uu addoommadiisa ku leeyahy yaa waxay weydiistoon siiyaa yaa waxay weydiistoon siiyaa yaa dembi dhaaf weydiistoon u dembi dhaafaa iriduhu marka waa furan yihin xilligaasoo kale la doonaya gogosha naacimka ah iyo haweenayda hoosteeda intaad ka soo boodo inaad rabbigaa u istaagto subxana wa tacala saas way macanaha dad go-ay baa laga helaa amaa dadka ay waxoogaa adduunyadu la yara weyn tahay iyo in badanoo innaga inamid oo waxoogaa naftu ay la yara qaalisan tahay iyo raaxadeedu iskuma karaan wa bilasxaari waqtiyada suxuurtana hum iyagu yastakfiruuna ilaahay bay dambi dhaaf weydiistaan walba fiirsada waxaa laga dhigay oo iska soo qaadeen xalay way soo jeedeen oo ilaahay bay u tukanayeen haddana waabarkii xilligada hiraabta marka la gaadho sidii iyagoo xalay oo dhan dambaabahayay bay ilaahu noo dembi dhaaf leeyihi wabilasxaari hum yastakfiruun waxay xalay oo dhan samaynayeen lama weyna weli waxay u arkaan xilkii looga baahnaayo waajibkii saarnaa inayna gudanin markaasay ku kabayaan dambiilaaf ku kabayaan saas daraaddeed baa nabigeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh marka salaada waajibkaa la tukada wuxuu inoo jiray sidaada salaada looga baxaba inaynu idhaahdo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah oo haddaan waajib gudanayna maxaan ilaahu noo dambi dhaaf u leenahay sideedaba waajibaadkaad gudanaysa iyo dadaalkaad samaynayso yuusan kula weynaanin intii lagaa rabay weli weeye marka wabilasxaari hum yastakfiruuna ayagoo habeenkii dadaalahay bay haddana isku tirinayaan in ay gaabiyeen macnaha markaasay ilahay dambidhaaf weydiisanayaan xilligaa isagaana si gooniya ayuu rabbi u tilmaamay subxaana wa tacaala in xilligaas ilahay dambidhaaf la weydiisto wa fii amwaalihim xoolahooda dhexdooda wa fii amwaalihim xoolahooda dhexdoodana xaqun xaq baa ahaaday xaq baa ahaaday xoolahooda dhexdooda ma aha shay ay iyagu u arkaan samafal iyo dadka inay uga xisaan samaynayaan ee waa shay go-an oo xaq ah oo ay u arkaan inay laazim ku yahay way gooyeen xaq macluum ah wey oy la og yihiinoo la ogsoon yahay iyagaa jaray xaqaas yaa iska leh lisaa'ili ka weydiisanaya dawarsanaya saa'ilka waa midka wareegeysanaya gacanta horsanaya lisaa'ili xaqun walow jaa calaa faras buu nabigu yuri sal lla alay slam ninka wax weydiisanaya dawarsanaya gacanta hoorsanaya xaq buu leeyahy xataa isagoo faras saaranba meesha ha yimaadee farasku wuxuu ahaa gaadiidkii ugu qaalisanaa waaga gaadiyadii la fuuli jiray hadda waxaa laga wadaa walow baabuurta ugu qiimo badanba meesha ha ku yimaadee hadduu intuu bensi kaga dego masaajidka hortiisa oo uu soo galo masaajidka or waxay tara yidhahay xaq buu leeyahy maadaama isaguba isu quuray inuu gacanta hoorsado gacanta wax ugu rida kaasi waa midkaa dawarsanaya wareegya wey maxruumkana waxaa la yidhaahdaa waa midka aan dadka waxba weydiisanayn waa baahan yahay laakiin waxba dadka ma warsado waa iska xamaashaa waa iska subkan yahay waa iska shallaysan yahay waa iska qarquruxsan yahay laakiin hoostiisa hoose markaad fiiriso waa nin rafaadsan wa maxruum baa la yidhahda waana midkuu nabigu ku tilmamay sal lay slam miskiinka dhabka inay kaasoo kale waxaa ogaada uun dadka khayrka aada u raaraadiya kan miskiinka waa la wada arkaa kan waxa weydiisanaya saa'ilka dadka oo dhan buu u muuqdaa laakiin nin waxaa jira ay ka war helaan uun dadka iyagu khayrka raadiya xogtiisa dadkaas oo kala hela maxruumka kaas in lagu fasira ayaa fiicanoo saa'ilka cagsigiisa macna wa fil ardi arada dhexdeedana aayaatun astaamo waaweyn baa ku sugan oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusaya lilmuuqiniina oo kuwa yaqiinta doonaya ee yaqiiniyey shay walbo loo baahnaa inay rumeeyaan kuwa ayay aayada ugu sugan yihiin dhulka waxaa dul yaalla iyo isaga abuurkiisa iyo sida uu u goglan yahay iyo makhluuqaadkan cajibta badan ee dhex yaallahay kulligood waxay astaan u yihiin allihii abuuray awooddiisa iyo qudradiisa wa fii anfusikum nafafyaalkiina dhexdoodana aayaatun baa ku sugan wey naftiinna haddaad idinku isu fiirsataanna wax idinku filan oo idin qanciya waad ka helaysaan oo allah subxaana wa tacaala allihii idin abuuray idin tusa oo idinku hanuuniya ee afalaa tubsiruuna miyaydaan wax arkaynin bal adugu isfiiri oo il cusub isku fiiri jirkaagu suu u samaysan yahay naftan kugu jirta iyo xaqiiqadeeda xaaladaadu sida ay tahay haddaad isu fiirsato waxaa kuu soo baxaysa awood aan caadi ahayn inay ku samaysay awooddaa ku samaysayna inay xikmad iyo dan ka lahayd abuuristaada fawaaid iyo duruus waaweyn baa meesha kaaga soo baxaysa wa fi samaai samada dhexdeedana risqukum arsaaqdiina ahaato xagga sarana risqigiinaa jira maxaa laga wadaa roobkiibaa idinka yimaad oo risqigiinao dhan ku salaysan yahay wa fi samaai risqukum iyo wamaa shaygii tuucaduuna laydin yaboohayay oo khayr iyo sharba ah sad ama wixii laydinku hajamaya ama wixii laydin yaboohayay khayr iyo sharba kor bay ka yimaadaan ama sida mufasiriinta qaarkood ay leeyahay sida cabdullahi bn cabbaas oo kaleeto iyo mujaahid iyo wamaa tuucaduuna jannadii ka dhig wa fi samaai risqukum waa roobkii wamaa tuucaduunana waa jannadii kor bay wada jiraan fa warabbi samaa samada rabbigeed baan ku dhaartay waalardi iyo dhulka rabbigiiye innahu kaa laydiin yaboohayaaye la xaqun xaq wey waa shay sugan oo xaqiiqa oo shaki ku jirin xaqiiqanimadiisa si laynoogu sii caddeeyay baa waxaa la yidhi mithla maa anakum tantiquuna ay mithla nutqikum hadlidda aada hadlaysaan ayuu la mid yahay xagga xaqiiqo jirta inuu yahay wuxuu kala mid yahay hadalkaad hadlayso adiga mar inaad markaad hadasho inaad hadashay oo hadal kaa soo fulay ma shaki baa kaa gelaya ya shaki kaa geli maayo sidaa hadalkaagii aadan uga shakiyaynin hadda aad ku hadashay oo xaqiiqo ugu yahay sidaasoo kaleeta ayaa arinka laydin yaboohayana uu xaqiiqo u yahay inahu laxaqun kamaa anaka haahunaa baa la yidhahda sidaad halkan inaad joogto ay xaqiiqo u tahay baa warkaan kuu sheegayaana xaqiiqo u yahay hadalka aad hadlayso inaad hadashay sida aad u hubto xaqiiqo u yahay baa waxa la sheegayo soo socdana uu xaqiiqo u yahay mila maa anakum tantiquuna sidaas wey macnaha maadu marka waa masdariyo mila maa anakum tantiquuna ay mila nutqikum hadlidda aad hadlaysaan hadalkiina aad hadlaysaan xaal uu la mid yahay kaasuu la mid yahay waa isku mid yani waa labaduba waa xaqiiqo jirta wey wax laga shakiyana maaha macnaha hal ataaka xadiiu dayfi ibrahima almukramiin halkan waxaa laga kala gudagalay marka qisooyinkii ummadihii inaga horreeyey oo si gaaban loo tilmaamayo hal ataaka ma kuu yimid nebi maxamedow xadiiu dayfi ibrahima ibraahim martidiisii warkoodii ma kuu yimid almukramiina ee la maamuusay martidii la maamuusayoo alla agtiisana laga maamuusay ibraahimna uu maamuusay id waqti uu xadiid ahaa ama id waqti ayaa la maamuusay dakhaluu ay galeen calayhi ibraahim korkiisa ay usoo galeen faqaaluu markaasa waxay yidhahdeen salaaman nabaday nusallimuka salaaman waan ku salaanay ibraahim waan ku salaanay qaala markaasa wuxuu yihi salaamun ay calaykum salaamun korkiina nabadi ha ahaato waa laydinka qaaday wey maanaa qawmun baadse tihiin rag baa tihiin oo dad baa tihiin munkaruuna oo la inkiray laydinma garanin wey maanaa idinmaanaan garanin faraaqa markaasuu dusay wuu dusayoo wuu siitay si qarsoodiya buu u aaday ilaa ahlihi ehelkiisii buu aaday reerkii iyo xoolihii iyo dhinacaasuu u dhaqaaqay isagoon ayagii la tashanin warna u sheegin fa jaa markaasu wuxuu la yimid markiiba bicijlin dibi buu la yimid samiinin oo cayilan dibi cayilan oo yar yuu hilibkiisii intuu soo diyaariyo soo solay buu u keenay faqarabahu markaasuu dhaweeyey hu dibigii uu soo solay hilibkiisii ilayhim iyagiibuu usoo dhaweeyey qaala markaasaa wuxuu yidhi alaa ta'kuluun oo miyaydaan cunayn macnaheedu waxa waa malaaig malaaigna bini aadamka wixiisa ma cunto malaaig wax ma cunto nuur bay ka abuuran tahay markii uu hilibkii u keenay buu arkay iyagoo gacmo laaban oo waxba cunaynin oo hilibkiiba aan u gacan qaadin ayuu yidhi alaa ta'kuluuna oo miyaydaan wax cunayn maxaa idinku dhacay maad cuntada cuntaan fa awjasa wuu qarsaday minhum ayaga sababtooda ama daraaddood ama minhum xaggooda wuxuu ka qarsaday khiifatan cabsi markiiba dareen baa ku dhashay nebi ibraahim calayhi salaam war nimankan martida ee haddana wixii aad u keentay cunila nimankani talow amay xumaanba ujeedaanba fa awjasa minhum khiifatan qaaluu markaasa waxay dhahdeen laa takhaf ha baqin bay dheheen wabasharuuhu waxayna ugu bishaareeyeen markay isu sheegeen kadib bihulaamin wiil bay ugu bishaareeyeen caliimin oo cilmi badan fa aqbalat markaasay soo qaabishay imra'atu xaaskiisii baa soo qaabishay nebi ibraahim xaaskiisii fii sarratin qaylo xaal ay ku dhex sugan tahay iyadoo qayliyayso yaa waylataa aalidu wa ana cajuusunta ku haysa iyadoo qarraclaynayso qayliyaysay soo qaabishay fa sakkat markaasay dharbaxday wajhahaa wejsigeedii bay dharbaxday sida dumarku markay yaabaan oo kaleeto ay isu dharbacaan wa qaalat waxayna tidhi cajuusun baan ahay habar caqiimun oo haddana madhalays ah ee seebaan ku dhali waa la yaabeh haddaaba iwiil lay siinaya say ku dhici kartaa habarna waan ahayoo xilligii la dhali jiray waan dhaafay caqiibna waan ahayoo waagii la dhali jirayna madhalays baaban ahaba intii aan waktiga la dhali karo ku jirayna maba dhali jirinoo madhalays baan aha haddana da'baaba iigu darmatee seen ilma ku heliba waan la yaabe qaaluu markaasa waxay ku yidhahdeen kadaliki sidaana sidaa aan kuu sheegnay ayaa qaala waxaa yidhi rabbuki rabbigaa baa yidhi saa aan kuu sheegno inaad wiil cilmi badan helaysaa rabbigaabay ka soo fushay oo yidhi oo xukumay innahu isaguna rabbi huwa isagu alxakiimu midka xikmadda le wey alcaliimu ee ogaanshaha badan shay walbana meeshiisuu dhigaa wax walbana waa la socdaa inaad madhalays tahayna waa la ogyahay odaygaagu inuu da' yahayna waa ogyahay wiilkan waktigaa laydin siinayana xikmad buu ku salaysan yahay oo meeshiisii ilaahay ugu talagalay baa la dhigaya wey macna sidaas weyaan qisada nabiyullahi ibraahim caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam meelo badan baynu kusoo marnay ayadoo sidan ka faahfaahsan halkanse waa laynoo soo gaabiyey martidaasina waa malaa'igtii nebi ibraahim calayhi salaam soo martay ayagoo laba ujeedo u socda ujeeddada koobaadi waxa weyan horta ibraahim in loogu bishaareeyo isxaaq wiilkan cilmiga badani waa isxaaq wiil kalena mar kalea loogu bishaareeyo ismaaciil buu ahaa ismaaciil marka loogu bishaaraynayo nebi ibraahim wiil kale male curadkiisii wuxuu ahaa ismaaciil buu ahaa waana taan ku soo marnay fabasharnaahu bihulaamin xaliim wiil dulqaad badan xaliim iyo dulqaad haddii la sheego waa nebi ismaaciil wey waana curadkii nebi ibraahim caliim haddii la yidhahdo wiilka loogu bishaaraynayana oo cilmi lagu sheegana waa isxaaq laba hooyaana kala dhalay isku bah ma ahayn ismaaciilna haajiraa dhashay oo addoontii nebi ibraahim la siiyey ah yani waxa weye isxaaqna waxaa dhashay saaraa dhashay oo macnaha waxa weyan xaaskii weynaaya nebi ibraahim calayhi salaam ayaa dhashay waana iyada midda hadda meeshan ana qisadeeda iyo hadalkeeda laayo macnaha saas weyaan martidaa wey marka muhimmadday u socdeen marka wiilkaay horta inay ugu bishaareeyaan hawsha kaley wateenna waxa weeye nebi ibraahim inay wargeliyaan nimankii la odhan jiray qawmu luut inay soo halaagi rabaan maxaa yeelay oo loo wargelinayaa baa su-aal ah waxaa loo wargelinayaa nebi ibraahim meesha hawsha ka socota iyo dacwada isagaa mas-uulka ah luutna wuxuu ka mid yahay dadkii isaga raacsanaa fa aamana lahu luut waa kaan soo marna luut marka dacwada uu wadaayo waa dacwo nebi ibraahim ka farcantay walow luut rasuulba ha ahaade sidaas daraaddeed mar maadaama dacwada uu oday ka yahay nebi ibraahim waa in la wargeliyo wixii lagu tillaabsanayo soo ma ilan odayga reerka in laga soo dhacwa maaha macnaa waxa weeyaan in yani waxa weya wuxuusan ogeyn wax rabbi ma doonin subxaana wa tacala wuxuusan ibraahim ogeyn in meesha laga sameeyo waa la wargelinaya kadibna tilaabaa laga qaadaya qowmu luut saas wey macna hal ataaka ma ku yimid xadiidu dayfi ibraahiima ibraahim martidiisa warkeedii ma ku yimid martidii almukramiina ee la maamuusay nebi ibraahim baa maamuusay allah agtiisana qiimay ku leeyihiin waa maamuusayn nebi ibraahimna wuu maamuusay maamuuskuu maamuusay baa hadda la faahfaahinaya marka saas wey macnaha id wakti ayaa la maamuusay dakhaluu ay galeen calayhi ibraahim korkiisa ay usoo galeen oo faqaaluu ay yidhaahdeen salaaman nusallimuka waanu ku salaamaynaa salaaman salaan qaala wuxuu yidhi oo ugu jawaabay salaamun calaykum korkiina ha ahaato salaamu nabadi yani waxa weye tiisaa ka fiicano waa jumla ismiya la yidhahdaa qawmun qowm baad sataheen munkaruuna oo la inkiray oo aanaa garanayno waa idin qoonsanay wey macana idinma garanayno salaanta idinka qaadna laakiin idinmaanaan garanin faraaqa markaasuu dusay oo u siibtay si qarsoodiy u aaday ilaa ahlihi ehelkiisiibuu si qarsoodiya u aaday faraaqada waxaa laga wadaa isagoon la tashanin oon u sheegin oon dhihin waxbaan idiin soo qalahaya ayuu hoos ka dusay saasaana fiican martida haddaad wax siinayso lama yidhaahdo shaah ma idiin soo kariya lamana yidhaahdo hilib ma u baahantihiinoo waxbaan soo qalahaya tag si qarsoodi ah waxaagii soo diyaari ayagoon ka warhaynin soo hordhig saasaa macnaha waxa weeye yani diyaafada aadaabteeda ayay ka mid tahay macana maxaa yeele waa xishoonahaya haddaad tidhahdo xoolahan soo qalahaya maya xoolaha iska daabay kulehin iyagoo u baahan marka lama lama dashado faraaqa wuu dusay oo wuu siibtay ilaa ahlihi ehelkiisa xaggoodu u siibtay oo si qarsoodiya u aaday fa jaa markaasuu la yimid bicijlin dibi buu la yimid samiinin oo caylan muxuu dibiga u doortay loley buu ahaa nebi ibraahim calayhi salaam dibiga yarna wuxuu u doortay cijliga dibigu markuu wen yahay lama yidhahdo dibiga yar baa la yidhahda markaa kobcay kobca saas macna marka wuxuu doonayaa inuu u keeno hilib dhayla ah waa hilibka macnaha waxa wey kiisa ugu qiimo badan wey macnaha samiinin oo macnaha cayilan oo haddana uu soo solay faqarabahu markaasuu soo dhaweeyey cijligii ilayhim iyagu u soo dhaweeyey qaala markaasaa wuxuu yihi markuu arkay inaysan cunaynin alaa ta'kuluuna miyaydaan cunaynin faawjasa markaasuu wuu qariyey awjasa wuu qariyey minhum ayaga xaggooda khiifatan cabsi buu qariyey maxaa yeelay adiga dad haddaad intaad marti qaado marti kuu timaadood cunto u geyso cuntadaadii ay cuni waayaan markaba tuhmaa ku gelaysa inay wax u socdaan malaaigtan marka bini aadan bay markaa ku socdaan inay yihiin rag caadi dhalinyaro caadi oo quruxsan qaaluu markaasa waxay yidhahdeen laa takhaf ha baqin wabasharuuhu waxay ugu bishaareeyeen bihulaamin wiil bay ugu bishaareeyeen caliimin oo cilmi badan fa aqbalad way soo qaabishay imra'atu ibraahim xaaskiisii baa soo qaabishay saaro ahayd fii sarratin qaylo iyo qararac dhexdeed xaalo ay ku sugantah iyadoo qayliyay soo dhawaaqaysa macnaha fasakat yani waxay la yaaban tahay sheekada nebi ibraahim malaa'igta dhex maraysa bay la yaaban tahay iyo arrintan ah wiil baad helaysa ayb fasakat way dharbaaxday wajhaa wejigeeday dharbaaxday wa qaalad waxayna tidhi cajuuzun ana anigu cajuuzun habar baan ahay caqiimun oo haddana madhalays ah laba arrimood baan isku darsadoo ilmo uusan marna iiga suroobi karin da' baan ahay oo xilli la dhalo waan dhaafay marka labaadna madhalays baaban ahaaba qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii kadalika sidaa aan kuu sheegnay ayaa qaala waxaa yidhi rabbuki rabbigaa baa yidhi warku waa idilyahay marka soo maa rabbigaabaa sidaa raba oo yidhi noo soo sheegay haddii la yidhi sheeka dambe ma taal innahu isaguna huwa isagu alxakiimu mid midka xikmada le wey oo shay walba meeshuu ku haboon yahay dhiga alcaliimu ogaanshaha badan waxaad sheegaysao dhanna horay buu u ogaa oo rabbi waa la socdaa subxaana wa tacala intaa markay dhex martoo nebi ibraahim laysu sheegay oo malaa'igtu isu sheegtay inay malaa'ig yihiin loona bishaareeyey cabsidiina ka baxday yuu wuxuu bilaabay inuu la doodo kala doodo qowmkan tilaabada labaad ay qaadi rabaan oo ah qowmu luut inay halaagaan muran buu markaa bilaabay nebi ibraahim alayh salam iyo inuu kala hadlo seed ku halaagaysaan qaala wuxuu yidhi famaa khatbukum meel kale aan kusoo marnay laakiin hadda wuu waraysanaya qaala wuxuu yidhi famaa khatbukum xaalkiinu muxuu yahay ayuhalmursaluuna kuwan la soo dirayo kolley waa laydin soo diro waa inadan aragnaaye laakiin arrinkiinu muxuu yahay iyo shanigiinu ood ku socotaan qaaluu waxay dhahdeen innaa annaga ursilnaa waana la diray ilaa qawmin qowm xaggoodaa naloo diray mujrimiina oo dembiilayaal ah linursila inaan dirno daraaddeed baa naloo diray calayhim korkooda inaanu ku dirno xijaaratan dhagaxyaan oo min tiinin dhooba ah dhooba la dubay ah waa dhagax waa ka adagay midaasoo musawamatan la calaameeyey cinda rabbika rabbigaa agtiisa lagu calaameeyey alla agtiisa laga soo calaameeyo nin walba magiciisiibaa ku qoran lilmusrifiina dhagaxaantaasoo lilmusrifiina kuwa xadgudba u sugnaaday dadka la kari waayey ayaa iska leh oo loogu talagalay fa akhrajnaa waan bixinay bay dheheen man ciddii kaana ahaa fiihaa degmada dhexdeeda oo min almu'miniina mu'miniinta waanu saaraynaa famaa wajadnaa maba aanaan helinba fiihaa degmadaa dhexdeeda hayra beytin guri waxaan ahayn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid guri muslim ah keliyaan ugu tagnay dheheen meesha wa taraknaa waan ka tagnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala fiihaa degmadii ay reer luud deganaayeen dhexdeeda waxaan kaga tagnay aayatan astaan baan kaga tagnay lagu cibro qaato liladiina aayaddaasoo liladiina kuwii u sugnaatay yakhaafuuna ka baqaya alcadaaba cadaabkii ka baqaya cadaabkii alaliima ee wax xanuujinayay waa arrintii labaad wey shanigiinu muxuu ahaa buuri gartay inaad wiil iigu bishaaraysaan malaa'igna tihiin laakiin maxaa idin weheliye wey waxay yidhahdeen waxaa noo weheliye qawmu luut baanu ku soconnaa nimankaasoo mujrimiin ah baanu soo halaagaynaa inaanu dhagaxyaan ku garaacno oon ku baabi'inana waa naloo soo diray dhagaxyaan dhooba ka samaysan dhoobada marka la dubo oy adkaato oy dhagaxa ka adag tahay baa la yidhahda dhagaxaantaasina waa calaamaysan yihi alla agtiisa laga soo calaameeyo calaamadu waxay wadataa nin walba dhagixii dili lahaabaa meesha ku qoray magaciisa ku qoray hawshiisii iyo ninkuu dili lahaay waa wax astaamaysan dhagax walba waa astaamaysan macnaha dadka xadgudbay baana loogu talagalay intaa markay u sheegeen baa wuxuu yidhi qaala inna fiiha luutan degmada aad ku socotaan nebigii ilaahay ee luut baa degan markaasa waxay naxnu aclamu biman fiiha waan la soconnaa wixii deganba luut inuu degan yahay iyo dadka la joogay iyo inta rumaysay iyo inta gaaladee loogu talagalay in la halaago waan la soconnaa bay dheheen saasuu marka arrintu ahay waxay yidhahdeen marka inta mu'miniinta ah ayaga waan ka saaraynaa ma aha kulli in la wada halaagayo mu'miniinta waanu bixinaynaa waan ka saaraynaa inta kaleaanu baabi'inaynaa warbixintii bayba siiyeenoo waxay yidhahdeen famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin mu'miniin u kaadiya xataa muslimiin muslimiin xataa markii la macnuhu waa kala duwan yahay labada kelimo isku macnona way noqon karaan taqriiban oo muslim iyo mu'min marna isku macnay noqdaan marna macnaha waa kala duwanaadaayo muslim waxaa la yidhaahdaa acmaasha daahirka a ruuxii lagu arko oo xubnihiisaasi kore ay hogaansan yihiin inoo muuqda iimaankuna wuxuu ku dhacaa qalbiga hogaansankiisa oo waa acmaasha baatinka ee qarsoon buu ku dhacaa waa markii macnahooda la kala duwayo marna isku macnay noqdaanoo muslimka iyo mu'minku isku macnay markaa noqdaan halkan marka culimmadu waxay leeyihiin qaarkood waa isku macno oo hal guri unbaan ugu tagnay oo muslim ah waa gurigii nebi luut calayhi salaam guri kaleeto oo weheliyo oo mu'mina ama muslima looguma tegin meesha kaa un baa lala badbaadinaya inta kaleo dhan waa la halaagaya culimada qaarna waxay leeyihiin u fiirsa waxay yidhahdeen fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin inta iimaanku dhabta ka yahay oo nebi luut iyo inta rumaysay ah inay bixinayaan oo badbaadinayaan way sheegeen taasi meel dhig amaa markay meeshii tageen famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin min almuslimiin maxay u dheheen waxay u dhaheen haweenaydii nebi luut baa meesha joogtay gurigana ku tirsanayd daahirkeediiyo kor ahaanna aada moodaa inay hoggaansan tahay qalbigana aad gaalka ahayd saas daraaddeed ayadaasi gurigii bay ka tirsan tahay guriga markay ka warramayeen waxay dhaheen islaam bay cabireenoo hoggaansankaa guud bay cabireen badbaadada markay ka hadlayeenna waxay yidhaahdeen fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin oo iyadii dee markaa waa la reebay sidaana culimada qaar baa odhanaya labada keli macnahooda marka la kala duwo waase laba tafsiir oo labadaba ay culimadaas marayaan macnaha tafsiir degmadaa marka nimankaa lagu baabi'iyey waxaa lagaga tegay astaan ku tusaysa oo lagu cibro qaato oo ay ku cibro qaataan dadka cadaabka xanuun badan ka baqaya dadka isjiraya oo cadaab ilaahay iska jiraya waxay ku cibro qaataan oo ku waana qaataan meeshii waa lagaga tegay qowmu luut dhulkay deganaayeen saduum meel la yidhaahdo oo hadda urdun urdun macnaa wax wey yay ka mid tahay meel meeshaasoo macnaha ayay degi jireen oo lagu baabi'iyey buxayro waxaa ku taalla la yidhaahdaa urayso oo aada u qarmuun meeshaas w meesha yani waxa wey qowmu luut ilahay ku baabi'iyey subxana watacala qaala wuxu uhi nabi ibraahim famaa khatbukum xaalkiinu muxuu yahay iyo arrinkiinu ayuhalmursaluuna kuwan la soo dirayo qaaluu waxay dhahdeen innaa annaga ursilnaa waan la diray ilaa qawmin qowm xaggii baa naloo diray mujrimiina oo dembiinayaal ah linursila inaan dirno daraaddeed calayhim korkooda xijaaratan dhagaxyaal oo min tiinin dhooba ah dhooba la dubay ah musawamatan taasoo la calaameeyey cinda rabbika rabbigaa agtiisa lagu calaameeyey laga soo calaameeyey ama musawamatan oo la calaameeyey oo cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaatay taasoo lilmusrifiina dadka xadgudba u sugnaatay fa akhrajnaa waan bixinay man ciddii kaana ahaa fiihaa degmada dhexdeeda oo min almu'miniina mu'miniinta waan bixinay luut iyo intii rumaysay macnaha cadaabkii intuusan imaanin baa laga saaro fiihaa degmada dhexdeeda hayra beytin guri waxaan ka ahayn oo min almuslimiina muslimiinta ah oo min almuslimiina muslimiin ah hal guri oo muslimiina wax ka badan maanaan meeshaba ugu teginba inta kale gaala cad bay hayeen macnaha ayib wa taragnaa waan ka tagnay fiiha degmada dhexeeda waxaan kaga tagnay aayatan astaan iyo lagu cibro qaato ayaan kaga tagnay liladiina oo kuwii u sugnaatay yakhaafuuna ka baqaya alcadaaba cadaabkii alaliima ee waxanuujinayay dadka cadaab ka baqaya waxay ku cibro qaataan iyo darsi ay ku waansamaan meeshii waa lagaga tegay dhulkay degi jireen iyo aahaartii iyo sida loo baabeeyey wax wax lagu qaato wey macnaha wa fii muusa wa taraknaa waan ka tagnay fii qisati muusa muuse qisadiisana waxaan kaga tagnay aayatan baan kaga tagnay maana wa fii muusa muuse dhexdiisa waxaa ku sugan aayatan astaan baa isagana ku sugan id wakti arsalnaahu aan dirnay ilaa fircawna fircoon xaggiisa markaan u dirnay bay aayadaasi ku suganta bisuldaanin xujo markaan la dirnay mubiinin oo iska cad fatawallaa markaasuu jeesaday fircawn biruknihi tiirkiisii buu la jeesaday wa qaala wuxuuna yidhi saaxirun muuse waa saaxir aw amase majnuunun ama waa waalan yahay fa akhadnaahu waan qabanay buu rabbi uhi subxana wa tacala fircawn isaga iyo wa junuudahu ciidamadiisii fanabadnaahum waanu gannay filyami baddii dhexdeedaan ku galnay ku gannoon ku tuurnay walxaal huwa isagu muliimun uu yahay mid eedaysana ah isaga oo eedaysan oo la eedeeyey baa meeshaa lagu tuuray wa fii caadin ree caad dhexdoodana aayatan iyadana astaan baa ahaatay aayatun aayad baa ahaatay id waqti arsalnaa aan dirnay calayhim korkooda markaan ku dirnay alriixa dabayshii alcaqiima ee madhalaysta ahayd maa tadaru ka tegi mayso dabayshaasi min shayin shay ka tegi mayso shaygaasoo atat ay timid calayhi korkiisa ay ku timid oo ay soo martay ilaa xaal jacalatu ay ka yeelaysa mooye karamiimi sidii shay baaliyoobay oo kale shay lafa burburay oo baaliyoobay oo kale bay shay walba ka dhigaysaa markay soo marto macnaha macnaheedu waxa wey waa qisadii nabiyullahi muusa calayhi salaam iyo fircawn iyo reecaad oo lagu xijiyey wey macnaha wa fii muusa muuse dhexdiisa waxaa ku sugan haddaad taraknaadaa ku xidho wa taraknaa fiiha aaya soo maahay wa taraknaa fii muusa fii qisati muusa aayatan saasaa la dhahaya macnaha muuse qisadiisana iyadana waxaan ka tagnay aayatan shay lagu cibro qaato ama wa fii muusa fii qisati muusa muuse qisadiisa waxaa ku sugan iyadana aayatun shay lagu cibro qaato id waqti arsalnaa aan dirnay ilaa fircawna fircoon markaan u dirnay muuse bisultaanin xujo aan la dirnay xujo cad oo wax lagu qaato waa ushii iyo aayaadkii kaleba mubiinin oo iska cad fatawallaa markaasuu jeesaday fircawn biruknihi tiirkiisii buu la jeesaday tiirku ku tiirsanaa rukniga waxaa la yidhahdaa waa tiirka waa tiirka tiirka aad ku tiirsato oo markaad daashiyo markaad baahan tahay aad ku tiirsataa rukniga la yidhahda waxaase hadda laga wadaa dawladdiisii iyo ciidamadiisii iyo awooddiisii waa kaan soo marnay nabiyullaahi luut calayhi salaam isagoo leh aw aawii ilaa ruknin shadiid shay kasta oo markaad baahan tahay aada ku tiirsatood aado hadduu ciidan yahay hadduu dawlad yahay hadduu qabiil yahay hadduu dad kula dhashay yahay dad kuwaasa waa rukniga layidhaha hadda waxaa laga wadaa fatawallaa wuu jeedsaday fircawn xaqii buu ka jeedsaday biruknihi ciidankiisii iyo dawladiisii iyo awoodiisii buu la jeedsaday taas way israaceen wey manaa waxba kama soo harin wa qaala wuxuuna yidhi saaxirun wey muuse waa saaxir aw amase majnuunun ama waa waalan yahay ama mayir ma miyir qabo ninka waxaan sheeg sheegaya ama waa sixrayaho waa nin la falay wey fa akhadnaahu waan qabanay buu rabbi subxana wa tacala fircawn isaga iyo wa junuudahu ciidamadiisiiba labadoodaba waa laysla qabtay fanabadnaahum waanu tuurnay isagii ciidankiisii fi lyami badda dhexeedaan ku tuurnay waa kaan soo marnay sida loogu tuuray walxaal baanu badda ku tuurnay huwa isagu muliimun uu yahay yani ku la eedeeyey muliimka waxaa la yidhahdaa shayga ruuxa la yimid wax lagu eedeeyo walxaal huwa isagu muliimun uu yahay eedaysane wax lagu eedeeye la yimid oo gaalnimo iyo kufri ah wa fii caadin reecaad dhexdoodana waxaa ku sugan aayatun ayagana astaan baa ku sugan id wakti bay astaantaasi ku sugnayd arsalnaa aan dirna calayhim korkooda arriixa dabayshii markaan ku dirnay dabayshii alcaqiima ee madhalaysta ahayd dabayshii lagu baabiyey baa la yidhahdaa arriix alcaqiim saas maanaa dabuur baa la dhihi jiray dabuur dabaysha dabuur la yidhahdo maanaa dabayshaasi caqiim waxaa loo yidhi khayr kamayna tegin shaygu markuusan wax wanaaga ka tegin sooma dhalays lama dhaho caqiim waxaa la yidhahdaa ruuxu markuusan ka tegin wax warasa ah caruur markuusan ka tegin macnaha wax ka hadhay ma jiro dabayshaasina waxay reebtay ma jiro saasaa caqiim loo yidhiyo wax haba yaraatee ay ka tagtay maleh maa tadaru waa lasii cadeeye waxaa layidhi maa tadaru ka tegi mayso min shayin shay ka tegi mayso shaygaasoo atat ay timid caleyhi korkiisa ay ku timid ilaa xaal jacalathu ay ka yeelaysa mooyaane ka ramiimi sidii shay baaliyoobay oo kale shay baaliyoobay oo kale wax kastoo soo marta ka dhigaysa geedahay marto guryahay marto noolihii ay marto waxay ka dhigaysaa shay muddo dheer yaalay oo intuu burburay baaliyoobay oo kale bay ka dhigaysaa waatan soo marina waxaan u tegi doonaa waxay ku nagaatay sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma toddoba habeen iyo sideed maalmood bay ku dul wareegaysa oo weliba isku xiga xidhiirsan markaasay daadisoy waxay ka dhigtay sidii dogobyo iyo geed daatay bay ka dhigtay dadkii noolaha ahaa ee dhulka ku noolaa saasaa macnaha waxuu ilahay u baabiiyey subxana wa tacala wa fii thamuuda reer thamuud dhexdoodana waxaa iyagana ku sugan aayatun iyagana astaan lagu cibro qaataa ku sugan id wakti qiila la yidhi lahum iyaga markii lagu yidhi tamatacuu raaxaysta xataa xiinin muddo intii laga gaadhay facataw markaasay madax adkaydeen oo way qooqeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisiibay ka madax adeygeen oo diideen fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu qayladii baa qabatay walxaal hum iyagu yanduruuna ay fiirinayaan fama stadaacuu maynan awoodin min qiyaamin istaagid ay istaagaan wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muntasiriina kuwa guulaysta oo wax iska dhiciyana mayna noqonin wa qawma nuuxin nuux qowmkiisiina waan halaagnay min qablu kuwan hortood baan halaagnay inta lasoo sheegay buu ka horreeyey maxaa yeelay innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qawman qowm bay ahaayeen faasiqiina oo jidkii ilaahay toosnaa ka baxay faasiqiin ilaahay daacadiisa ka baxay oo iimaankii ka baxay oo kufri u baxay oo jidkii toosnaa ka baxay bay noqdeen sidaasaa loo halaagay reer thamuud waa nimankii loo diray nabiyullahi saalix calayhi salaam reer caadaan sooreen soo marnay nebi huud baa loo diray waxaa lagu yidhi ayagana astaantii iyo calaamadooda lagu cibro qaadanayaayo waxay dhacday markii lagu yidhi tamatacuu xataa xiin goormay ahayd waxay ahayd hashii ay yidhaahdeen hana loo keeno ee aayadda looga dhigay ay wax ku qaadanayaan markay dileen hashii markay dileen oo boqon gooyeen ayaa nabiyullaahi saalix wuxuu ku yidhi saddex beri jooga tamatacuu fii daarikum halaaata ayaam saddex beri sii noolaada buu yidhi oo iska sii raaxaysta saddex beri wixii ka dambeeyana warka waad ogaan doontaan hawshiina waa gabagabooday macnaha marka waxa weeye tamatacuu xataa xiinintaasi waa muddadaa gaabanee dhowrka beri ah raaxaystoo adduunka kor jooga way macnaha facatow can amri rabbihim rabbigood amarkiisii bay ka qooqeen oo waa diideen wax walba la yeeliyo la kari waa markaasaa waxaa qabatay qayladii ilan qaylaa lagu halaagay saaiqada waxaa la yidhahda waa qaylada aada u daran ee sida jacla oo kale ah biriqda iyo hanqarhka kolba saa u taqaanaan sidiisoo kale qayladaasoo kalea waxaa la yidhahdaa saaciqada la yidhahda ayagoo waxay qayladaasi ku timid weliba fiirinaya wahum yanduruun way soo jeedaan way baraarugsan yihiin ma jiifaan cadaabku inuu kugu yimaado adoo arkaya iyo adoo jiifa inuu kugu yimaado adoo jiifaa dhahanta soo saas ma hebel suu u seexday waaba iska dhintay oo isagoo maydaa loo tegay ayaa waxay dhaantaa adoo arkaya in lagu dilo soo ma wahum yanduruuna waa silicii loo dilay w manaa loo halagay maynan awoodin cadaabka ilahay markuu ku yimid oo saaciqadu qabatay inay kor u istaagaan waa kari waayeen kor waa u kici waayeen mana aynan guulaysanin oo rag wax iska dhiciya mayna noqonin cadaabka ilahay intay u babac dhigaan rag wax iska eliyo guulaystana ma noqonin bal wayba kici kari waayeenba macna nuux qowmkiibaa hortood la halaagay intanoo dhan waa ka horreeya iyaga waa la halaagay ayaguna qowm faasiqiina bay ahaayeen bal waxaa umada laysdabadhiga fiiri intaasoo hadal muxuu dhacaya war saasay taariikhdu soo ahaan jirtay oo halkaasay ummada mareen sababta halkaa loo mariyeyna waa waxaad maanta haysaan wax la mid ah war joojiyata ilaahay baa idinku soo socotay isdaba qabta nimankaas saasaa loola hadlaya macna wa fii tamuuda reer tamuud dhexdoodana waxaa ahaatay aayatun astaan lagu cimro qaato id waqti qiila la yidhi lahum iyaga tamatacuu raaxaysta waxay noqon kartaa tamatacu ayada inay tahay intii noloshooda ah in dhowrkaa beri laga wadan waa dhec xataa xiinin muddo intii laga gaadhay facatow markaasay madax adeygeenoo qooqeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisay kayay ka madax adeygeenoo diideen fa akhadathum waxaa qabatay assaaciqatu qayladii baa qabatay walxaal hum iyagu yanduruuna ay fiirinayaanoo soo jeedaan fama istataacuu maynan awoodin min qiyaamin istaagid ay istaagaan wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muntasiriina kuwa guulaystana mayna noqonin wa qawma nuuxin wa ahlaknaa baa loo soo qadaraya wa qawma nuuxin nuux qowmkiisii wa ahlaknaa waan halaagnay qawma nuuxin nuux qowmkiisii baan halaagnay min qablu horaan innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qawman qowm bay ahaayeen faasiqiina oo jidkii toosnaa ka baxay waasamaaa samadii banaynaaha waan dhisnay biaydin awood baan ku dhisnay wa innaa anagu lamuusicuuna kuwa waasiciyaanu nahay lamuusicuuna kuwa awood le baan nahay waa la dhihi karaa lamuusicuuna kuwa wax waasiciyaanu nahay waalarda dhulkiina farashnaaha waan gogollay fa nicma waxaa nicmo yeeshay almaahiduuna kuwa wax goglay wa min kulli shayin shay kasta xaggiisa khalaqnaa waxaan ka abuurnay zawjayni laba nooc laba isku lamaan lacallakum tadakaruuna si aad u waansantaan ama lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan fafiruu carara ilallahi alla xaggiisa u carara innii anugu lakum idinka minhu alla xaggiisa nadiirun mid idinka digayaan ahay mubiinun oo dignintiisu cad ahay walaa tajcaluuha yeelina maca allahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale innii anigu lakum idinka minhu alla xaggiisa nadiirun mid digayaan ahay mubiinun oo dignintiisu cad ahay baan ahay macna intaa markii laga sheekeeyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu mar labaad inoo jeedi wuxuu inoo inoo duwayaayo indhaheenna loo jeedinaya aayaadka ilaahay ee kawniga ah ee inoo muuqday horteenna ka muuqda awood ilahayna kutusaya subxana wa tacala waasamaaa samadii banaynaaha waan dhisnay biaydin awood baan ku dhisnay aydintani midii gacmaha ahayd ma aha midii gacmaha ahayd ma waa awood oo luqada carabiga ah ayaa aydin waxay ku timaadaa gacmaha la isticmaalay jaarixadana waa ku timaadaa waxaa kaloo ku timaadaa aydintu bimacna alquwa awoodna waa ku timaadaa oo markaa asalkoodaa kala gedisan wasni ahaanna waa kala gedisan yihi saas way macanaa waxaa laga keenay markan oo kaleta aydinta aada iyo iidu aydan baa laga keenay markaas tadciifiso oo rubaaci u bedeshana waxay noqonaysaa ayada yu'ayidu ta'yiidan bay noqotaa waa xoojin labadaba marka wax shaqa a kuma leh marka gacanta jaarixada ah shaqa kuma leh saas way macanaa aslu luqaysaa u tahay ta'wiil ma aha qaar baa waxay u qaateen biaydinta markii la yidhahdo awood lagu fasiro waxay yidhaahdeen ta'wiil baad ku samayseenoo ta'wiilkaad diidanaydeen baad aayadda geliseen ma ahe asalkii luqadii qur-aanku kusoo degay ayaa aydinta waxaa loo isticmaalaa awoodna waa loo isticmaalaa gacmahana waa loo isticmaala midani marka waa midii awoodda ahayd wy maanaa wasamaa samadii banaynaha waan dhisnay biaydin awood baan ku dhisnay wa innaa anagu lamuusicuuna kuwa awood leh baan nahay haddii laga keenay min alwusci a kuwa awoodle baa nahay ama lamuusicuuna kuwa wax waasiciyaanu nahay oo shaygii waasacaba annagaa waasicnay waalarda dhulkiina farashnaaha waan gogollay fa nicma waxaa nicmo yeeshay almaahiduuna kuwa wax goglay oo allah isagaa isku wada subxana wa tacala siiqat ljamca waxaa loo isticmaalayaa allah subxaana wa tacaala liannahu cadiim waa wen yahay rabbi subxana wa tacala shaygu hadduu wen yahay ama la weynaynayana jamac ahaan baa loo isticmaali karaa oo laga dhigi karaa macana wa min kulli shayin shay walba xaggii khalaqnaa waxaan ka abuurnay zawjayni laba nooc shay kasta laba nooc oo isku lamaan wey shay walba xaggiis maalan u fiirso yani samada iyo dhulka waa isku lamaanyahi habeenka iyo maalinta waa isku madoob isku lamaanyahi ragga iyo dumarku waa lamaanayaal cadiinka iyo madowga waa lamaanayaal soo maarti badda iyo berigu waa lamaanayaal shay kasta lamaanuu leeyahay shay kastaoo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay mid kaloo kasoo horjeeda iftiinka iyo mugdiga wahaakada noole iyo ma noole laba shay kasta ilaahay wuxuu ka abuuray laba shay oo iska soo horjeeda oo isku lamaan saas maana min kulli zawjayni wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruuna saas maana waa shay cajiiba makhluuqaadkao dhan baa cunsurkaa leh makhluuqaadkao dhan ayaa saas maana fafiruu carara marka lacalakum lacalakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan fafiruu carara ilallahi alla xaggiisa u carara cadaabka ilahay ka carara oo ilahay naxariistiisa u carara innii anugu lakum idinka nadiirun baan ahay mid digaya minhu alla xaggiisa idinka digaya mubiinun oo digniintiisu caddahay waxaan ka digayaa alle cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo cadhadiisaan ka digayaa idinkaanan idin digaya ee intaynan imaanin niman yahow tabaabushaysta oo wax qaata walaa tajcaluu ha yeelina maca allahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhara oo kaleeto alle iyo khalqigiisa waxaysugu darina oo haysgarab keenina wixii ilaahay gooni u ah oo baryada iyo cibaadada iyo kaalmo weydiisiga iyo u yeedhashada iyo u gowricidda iyo nadarka iyo howlahaa ilaahay baa gooni la ahe khalqigiisa ha ku garab wadina oo cid kale meeshaa soo gelinin awliye iyo yacni ambiye iyo geeda iyo qubuur iyo laa tajcaluu maca allahi ilaahan aakhara kuwo kale ilahay ha ku lamaanina hawshan ilahay bay khaas u tahay subxana wa tacala innii anigu lakum idinka nadiirun mid digayaanahay minhu xagga alla idinka digaya mubiinun oo digniintiisu caddahay macnaha kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaluu saaxirun aw majnuun aayadana nabigaa sal ly slam loogu qalbi dejinaya oo waxaa laleeyahay dhibkan aad adugu ka sheeganayse ku haya dhibaatadan ku haysee lagugu hayo rusushii horeba sidaasay ahaan jireen wax adiga kugu cusub maaha kadalika sidaasoo kale sidaa adiga hadda ay kugu samaynayaan aflagaadada dhibka cadaadiska kadalika sidaa ay kugu samaynayaan si la mid a maa ataa ma imaanin kadalika kaa hore xaal uu la mid yahay maa ataa ma imaanin aladiina kuwii min qablihim ayaga hortood aha kuwan ka horreeyey min rasuulin rasuul uma imaanin ilaa hadduu u yimid rasuul qaaluu waxay yidhaahdeen saaxirun wey waa saaxir aw amase majnuunun ama waa waalan yahay atawaasaw miyay isu dardaarmeen buu rabbi yidhi bihi isaga hadalkaa waa saaxir ama waa waalan yahay ah nimanku miyay isu dardaarmeenoo miyay kala qaateen bal iskaba dhaafe mayna isu dardaarminoo ismayna ay soo gaadhine hum iyagu qawmun qowm weeye taaquuna oo qooqay qooqaa ka dhexeeya fatawalla jeeso marka nebi maxamed oo canhum xaggooda ka jeeso famaa anta adigu ma tihid bimaluumin mid la eedayn ma tihid eed kuma lihide iskaga jeeso wadakir waani dadka fa ina dikraa waanadu tanfacu waxay anfacdaa almuminiina muminiintaay anfacdaay haddii nebi maxamed oo lagu yidhi saaxiir baa tahay ama waad waalan tahay ama lagu aflagaadayey ama lagu dhibay sidaasay ummadihii taada ka horreeyey rusushooda saasay ku sameeyeen macnaheedu waxa weye waa dhib lagaaga horreeyey dulqaadaa laleeyahy nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh atawaasaw bihi miyay isu dardaarmeen waa la yaab eh nebi nuux laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed oo ugu dambeeyey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim kulligood ummaduhu rususha waxay ku lahaayeen waa saaxir ama waa waalan yahay waa la yaab eh miyay kala qaadeen oo arda iyo sheekh bay isu ahaayeenoo miyay isa soo gaadheen bal maya oo ismayna soo gaadhin oo wakti baaba qaarkood udhexeeyo kumanyaal sanaaba udhexeeye oo mayna isu dardaarmine laakiin in ay halkaa kelimo rususha ku wada dhahaan waxaa keenay qawmun taaquun wey waa niman qooqan dadku hadday isku mabda' yihiin afkooda isku shay baa kasoo fula soo ma waxaa ka dhexeeyaoo qalbigooda ku wada jira tuqyaan iyo qooq baa ku jira nin kastoo qooqanna dadka ahlu xaqa ah inuu sidaasoo kale ku yidhaahdo unbaa kasoo fusha xataa ayaan looba dardaarmin leanna wixii keenahayey ee shaygankaata sababta u ahaa baa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya duqyaan iyo waxaa ka dhexeeya qooq maadaama qooq ay wadaagaan qooqa wixii ka dhalan lahaa oo hadalkii rususha lagu dhiilaa waa isku mid marka waktigay doonaan baa joogaan macnaha saas weeyaan bal hum qawmun taaquun iskaga jeesaale nabiga sal ly slam waxba isku dhibin lagugu eedayn ma adigu eed kuma lihid waanise dadka oo adigu wax u sheeg wax u sheegidun baad leedahay wadakir waanaduna waxay anfacdaa dadka mu'miniinta eh mu'miniinta wax ku qaata dadka ilaahay rumaysan ee diyaar waa inay waanada wax ku qaataan kuwaasay anfacdaa amaa waanadu ma anfacdo dad aan iimaan diyaar u ahayn kuwa maxaa loo waaninaya haddaysan anfacayninba waxaa loo waaninayaa iyaga macdiratan ilaa rabbikum ilahay subxaana wa tacaala inaad u cudur daarato agtiisa aan berri lagu qabsanin ayaga laftoodana lagama rajago ruuxu si kastoo uu wuxuu yahay waanada waa in la gaadhsiiyo waa kan nebi fircoon oo ilaahay uu ogsoon yahay inuusan rumaynaynin waxna qaadanayn nabiyullahi muusa calayhi salaam waa loo diray faqulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yaksha baa layi fircoon waa fircoon oo waa ninkii laogaayo sheegtay ilahnimada sheegtay haddana maca dalika waxaa laleeyahay waa rajaa weli laga qabaa ilahay agtiisa waa ka qoranyay laakiin muuse iyo haaruun baa la rajo gelinaya ha ka rajo gu-in marka lacallahum yattaquuna inay wax qaataan waa dhici kartaa ruuxan kufriga iyo gaalnimadii xumaanta meeshuu dooniba ha ka gaadho adiga waanaa ku saaran qaadashadu ilahay bay u taalla subxana watacala hawltaada maaha kadalika kaa hore xaal uu la mid yahay ee rususha lagu sameeyey maa ataa ma imaanin aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey min rasuulin rasuul uma imaanin ilaa hadduu u yimid qaaluu waxay yidhaahdeen saaxirun weye waa mid waalan saaxirun weye mid sixiran mid wax sixra weye oo dadka fala aw amase majnuunun mid waalan wey atawaasow miyay isu dardaarmeen buu rabbi yihi subxana wa tacaala bihi odhahdaas hadalkaa miyay isu dardaarmeen bal iskaba dhaafay ismay isu dardaarmine hum iyagu qawmun qowm weye taaquuna oo qooqay fatawalla jeedso canhum xaggooda nebi maxamedow famaa anta adigu ma tihid bimaluumin mid la eedaynaya ma tihid eed kuma lihid waxoodiiyo khaladkooda iska dhaaf wadakir waaniyo dadka wax u sheeg faina adikraa waanadu tanfacu waxay anfacaysaa almu'miniina dadka wax rumaysan aakhara rumaysan ee alla rumaysan ee xisaab rumaysan dadkaasay anfacaysa wamaa khalaqtu maanan abuurin buu rabbi subxana wa tacala aljinna jinka ma abuurin walinsa insi iyo insiga ilaa liyacbuduunii inay caabudaan may wax kale uma abuurin maa uriidu dooni maayo minhum ayaga xaggooda ka dooni maayo min risqin risqi kama doonayo inay iirsaaqaan wamaa uriidu ma doonayo an yucimuunii inay iquudiyaan oo raashiin ii bisleeyaan oo ii keenaanna kama doonayo ina allaha alle huwa isaga ayaa alrasaaqu midka irsaaqida badanna dulquwati taag iyo awoodna u saaxiib ah almatiinu ee adag faina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu dulmiga la yimid iyo gaalnimada danuuban nasiib baa usugnaaday qayb ama gabal baa usugnaaday oo mithla danuubi asxaabihim asxaabtooda nasiibkoodii oo kale ah ee falaa yastacjiluuni yayna idegdegsanin waa soo socdaayo waxba yayna idegdegsa iga dalbin inaan soo dadejiyo fawaylun halaag liladiina kuwii buu usugnaaday kafaruu kufriyey min yawmihim maalinkooda xaggiisu uga sugnaaday alladii maalinkaasoo yuucaduuna loo yaboohay loogu hanjabay alla subxaana wa tacaala insiga iyo jinniga qasadkiiyo ujeedada uu abuuray buu aayadda ku sheegaya umuusan abuuranin baahi uu baahan yahay ee wuxuu u abuuray lixikmatin baaliqa wuxuu u abuuray liyacbuduun inay icaabudaan mooy wax kale uma abuurin risqi inay isiyaan oo iirsaaqaan oo imasruufaan oo iisoo shaqeeyaan oo ii xamaalaan uma abuurin wax umana abuurin inay iquudiyaan risqiga iyo itcaamka waxaa u dhexeeya risqigu wax weeye sababtii uu ku noolaan lahaa inaad soo shaqayso oo soo diyaariso itcaamkana waxaa loola jeedaa cuntadii la cuni lahaa ee la quudan lahaa inaad soo diyaariso oo intaad ka soo shaqayso ood soo kariso ood soo diyaariso inaad keento marka labadaa midna kama rabo jikana ii geli maayaan oo uguma talagelin inay wax iisoo diyaariyaan inay iisoo shaqeeyaan oo iisoo xamaalaanna uma abuurani maxaa yeelay ciddii baahan bay taasi ka suurowdaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aniga ayaa waxaana midka risqiga bixiya oo arsaaqda bixinteeda anigaa le talabaad taag iyo awoodna anigaa iskale oo uma baahnay addoommadan matiinna waan ahayo adayg baan leeyahay almataanada waxaa la yidhahdaa bimacnaa adaygaa la yidhahdaa saas way macnaa jilec ma jiro ila ruuxu markuu jilicsan yahay oo awood uusan lahayn oo ayuu u baahdaa sideedaba caawimaad u baahdaa in wax loo soo diyaariyo oo loo shaqeeyo u baahdaa in macnaha waxa weeyaan yani loosoo yani loo soo adeego oo la bilo u baahdaa intaa midna alla wuxuu leeyahay uma abuuranin ee waxaan u abuurtay inay i caabudaan cibaadadaasna faa'iidadoodu iyagay dib ugu soo noqonaysa maaha inaan cibaadadooda xataa aan anigu weel ku buuxsanayo alla subxaana wa tacaala milkigiisa haddaynu ka tagna cibaadadana milkigiisa wax yeeli mayno haddaynu cibaadadii la nimaadnona milkigiisa waxba ku kordhin mayno cibaadada lafteedii inaga inoo soo noqonaysa haddaan ka tagnana dhibkeeda iyado inagu nagu soo noqonaya maanaa saas weyaan su-aal baa la isweydiinaya marka waxaa la leeyahay haddii insiga iyo jinniga cibaado un loo abuuray in badan oo ka mida soo kuwa cibaadadii ka tegay maaha ilaahay awoodiisa shay hadduu shay ugu talagalo miyuu garab mari karaa haddii loogu talagalayba inay ilaahay caabudaan abuuristoodana dantaa laga lahaa maxay u garamareen qaarkood su-aashaasaa meeshaa soo gelaysa saas daraaddeed baa tafsiirka saxdee sawaabta wuxuu yahay in la yidhaahdo ilaa liyacbuduunii inaan cibaado amro oon ku imtixaano oon ku kalifo unbaan u abuurtay markaan amro oon ku kalifo qaarna way qaadanayaanoo waan waafajinayaa qaadashadii qaarna way diidayaanoo cadaab baan ugu talagalay marka liyacbuduunii liaamurahum waamtaxinahum bitakaaliifi saasaa laga wadaa saasaa laga wada maanaa sida aayaadka kaleba kutusayaan khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum imtixaankaasaa loo abuuray imtixaankaasay marka ku qaybsamayan o ku kala baxayaan oay u kala baxayaan shaqi iyo saciid u kala baxayaan haddii kaleeto tafsiir kalaa jiro yani waxa weeyaan ay sidaa ku socon karto in laga wado liyacbuduuni in laga wado bimacnaa khuduuc iyo isdhiibid iyo hogaansanka caamkaa ee addoommadoo dhan ka dhexeeya gaal iyo islaamka oo ilaahay maamulkiisa loo wada hogaansan yahay midka mu'minkana wuxuu ugu hogaansan yahay khiyaarkiisa oo wuu isdhiibay gaalkuna qasab buu ku hogaansan yahay oo ilaahay amarkiisa kama hoos bixi karo hadduu markuu doonuu noolay markuu doonuu iyo cudur ku ridi markuu doonuu caafimaad siin markuu doonuu ilmo siin mar alla siduu ilaahay doonuu ku soconay marka waa hogaansan qasaba mu'minkana hogaansankiisu waa hogaansan khiyaar ah yacbuduuni in saa laga wadana waa tafsiir aimada selafka qaar ka mida ka sugan ka horaasa ka fiican macnaha liyacbuduunii bimacnaa liaamurahum waabtaliyahum bitakaaliifi sidaas macnaha imtixaankaas wey imtixaankaa marka ilaahay uu ugu talagalay inuu imtixaano imtixaanka dee laba natiijaa ka dhalanaysa qaar inay imtixaankii ku baasaan oo waa qolada fiican inay imtixaankii ku dhacaan waa qolada kaleeto labadaa qaybood maana loo qaybsanya macnaha wamaa khalaqtu ma aanan abuurin alinsa insiga iyo waljinna jinniga ma aanan abuurin ilaa liyacbuduunii inay icaabudaan mooye muhiimadaasa marka lagugu talagalay taa ha laga shaqeeyo laynooguma talagelin adduunyadan iyo hawlahan aynu ku mashquulsanno waktiga intiisa badan naga qaaday laynooguma talagelin waxaan kaloo dhan waa wax tabca oo loogu talagalay ujeedadaa laynoo abuuray inay u shaqeeyaan caruurtii gurigii xoolihii dhaqaalihii waxaagii o awoodaadii cilmigaagii kulli waxaa la rabaa inuu ujeedada ushaqeeyo lagugu talagalay inaad wax garab mariso maa wixii sidaasoo kale ahaa inaad kaga mashquulso ujeedada lagu abuurayna waa khalad ilaahay baa damaano qaaday inuu ku irsaaqayo maa uriidu dooni maayo minhum xaggooda min risqin irsaaqid kama doonayo wamaa uriidu ma doonayo an yutcimuunii inay uquudiyaan wa huwa yucimu walaa yutcam waa nagi soo marna isagaa wax quudiya isaga lama quudiya alla subxana wa tacala ina allaha alla huwa isagu alrazaaqu isagaa midka irsaaqida badan ah addoommadiisa irsaaqa dulquwati taag taagta iyo awoodana u saaxiibka ah almatiinu ee adag isaga weeyaan tilmaamaha midka iskale marka idinma baahna rabbigiin haddii aad diidaan cibaadadiisa waxba idinku fali maayo xadiidka nabigeena salawatu sl alay waslam waa ka odhanaya xadiid lqudsiga xadiidka tirmidi uu soo saaray min xadiidi abi hurayra ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla qalbaka hinan waasudda faqrak ibni aadam oo cibaadadayda u go haddaad sidaa yeesho qalbigaagana deeqsinaan iyo hodantinimaan ka buuxinaya iyo qanacsanaan baahidaadana anaa daboolaya haddaad yeeli weydo cibaadadayda u gu'i weydo qalbigaagana faqri baan ka buuxinayaa baahidaadana dabooli maayo saas ilaahay isagaa irsaaqdaada meel dhigay eh ku mashquul wixii uu kugu talagalay waxyaabahan yaryarkaee waktiga kaa qaatay oo dhan iska soo fudude saasaa la leeya macnaha fa ina liladiina dalamuu aayadani macnaha waxay tilmaamaysaa kuwa nebi maxamed ka soo horjeeda sal alay waslam ee la dagaalamayaaye cadaabka waxay leeyihiin kuwii iyaga ka horreeyey qaybtay kulahaayeen qayb la mid ah danuubka waxaa la yidhahdaa danuubka asalkiisa wadaanta la dhaha laakiin hadda waxaa laga wadaa nasiibka iyo qaybta kugu soo hagaagtay waxayna ku timid bay leeyihiin asalka carabtu ceelasha ayay biyaha ku jira qaybsan jireen ceelka biyaha ku jirana wadaanta lagu qaybsadaa wadaantii lagu qaybsanayey ayaa magaceedii inta la qaaday waxaa loo bixiyey qaybtii kugu soo hagaagaysa lafteedii baa loo bixiyey marka hadda nasiibka waxaa danuubka waxaa laga wadaa qayb waxay leeyihiin cadaabka ilaahay ka mid a oo la mida qaybtii ay lahaayeen ummadihii iyaga ka horreeyey ummadihii iyaga ka horreeyey qaybtay yeesheen oo cadaab ah qaybtaa qayb la mida iyaguna cadaabka ilaahay ku leeyihiin ee wayna idegdegsani wey macnaha fa ina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday dalamuu dulmiga sameeyey danuuban gaba qayb cadaaba nasiib cadaaba bay leeyihin oo mithla danuubi asxaabihim asxaabtoodii ka horreeyey nasiibkoodii iyo qaybtoodii la mid ah qaybtoodii oo kale ah ee falaa yastacjiluuni yayna i degdegsaninoo noo soo dadejiya inay dheh wakti buu leeyahay fawaylun halaag liladiina kuwii buu u sugnaaday kafaruu kufriyey min yawmihim maalinkoodii xaggiisuu uga sugnaaday alladii maalinkaasoo yuucaduuna lagu hanjabay waa maalinkee waa maalinta aakhara wey halkaasay halaag iyo cadaabay ku baaba'aan ku leeyihiin wey macnaha bismi llahi araxmaan iraxiim suuratu tuur iyaduna waa suura makiya wey rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala dhaar buu iyadana ku bilaabay watuuri buurta tuur baan ku dhaartay sida saxiixa loona badan yahay waa buurtii nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay kula hadlay ee agteeda hadalku ku bilowday waa tuuri siinaa buurtaa wey macnaha wa kitaabin kitaab baan ku dhaartay kitaabkaasoo masduurin la sadareeyey mid la qoray oo qoraalkiisu haddana sadar sadar u qoran yahay si nidaamsan u qoran yahay ayib kitaabkaasi iyadana waxay rajaxayaan muxaqiqiinta tafsiirku inuu yahay qur-aanka wa kitaabin mastuurin waa qur-aanka ibnulqayim iyo imaam shinqiiti iyo sida ay rajaxayaan almastuur waa kitaabka qur-aanka macnaha wa kitaabin kitaab ayaan ku dhaartay buu rabbi yihi mastuurin oo la sadareeyey oo qoraalkiisa sadar sadar iyo si nidaamsan loo qoray kaasoo fii raqin shay wax lagu qoro dhexdii ku sugan raqiga asalkiisa waxaa la yidhahdaa waa harag khafiif ah oo lagu qori jiray wax lagu qori jiray intaan waraaquhu soo dhixin laakiin hadda waxaa loola jeedaa shay kasta oo wax lagu qoraa raqiga laga wadaa waraaqihii baa soo gelaya looxii baa soo gelaya yani waxaa soo gelaya lafihii lagu qori jiray baa soo gelaya qur-aanka shay kastoo wax lagu qoraa hadda raqiga soo gelaya asalkiisana waxaa la yidhahdaa haragga khafiifka ah ee intaan waraaqda la helin adduunku wax ku qoran jiray saas maana fii raqin kitaabkaasoo fii raqin ku sugan warqad ama shay wax lagu qoro dhexdiisa ku sugan raqigaasoo manshuurin la fidiyey oo macnaha marka la akrinayo iyo marka laga faa'iidaysanayo waa fidsan yahay oo waa la fidinaya walbeyti beytkii baan ku dhaartay almacmuuri ee la camiray beytka mar walba camiran baan ku dhaartay ayadana waa baytulmacmuurku waa beyt samada toddobaad ku yaala oo malaa'igta yani kacbadeeda wey sida nabiga xadiiska kuso xadiiska buhari iyo muslim ay wariyeen maalin kasta toddobaatan kun oo malag baa siyaarta markay ka baxaanna kusoo noqon maayaan maalin kasta toddobaatan kun oo malag oo kuwii hor aanhayn oo cusub ayaa beytkaa isagaa siyaarta marka waa beyt cajo badanoo sida inaga hadda kacbadu aynoo tahay oo kaletay malaaigta yuu u yahay samada toddobaad buuna ku yaalla macnaha walbeyt lmacmuuri beytkii la camiray baan ku dhaartay bu rabbi subxana wa tacala ee malaaigtu camiraysa wasaqfi saanqaafkii baan ku dhaartay almarfuuci ee la kor yeelay saanqaafka la kor yeelay waa samada maxaa yeelay dusheenna markaad fiiriso waa saanqaafka inaga koreeya wey walbaxri badii baan ku dhaartay almasjuuri ee la buuxiyey ama la huriyey labada waa la yidhahda badda la buuxiyey waa badaha buuxa wey haddii hurin lagu magacaabona walbaxri lmasjuuri haddii la yidhahda la huriyeyna badaha aakhara markii la gaadho maalinta qiyaamada inta laysku furo ayaa waxaa laga dhigayaa naar holcays naar holcaysaa loo bedelaya biyaha arkaysaa markaasaa wax lagu cadaabaya walbaxri lmasjuuri badii la huriyey ama la buuxiyey baan ku dhaartay ina cadaaba rabbika intaasoo dhan waxaa loogu dhaaranaya ina cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisu lawaaqicun mid dhacayo wey maa lahu umana sugnaanin min daaficin wax hor istaaga wax celin kara ma jiro mar hadduu yimaado saas wey maana mar inta lagu dhaartay fiiri atuur waxaa la yidhahdaa waa sayid ljibaal duur sinaa buuraha sayidkeedii wey wa kitaabin mastuurin fii raqin manshuurinna waa kitaabka qur-aanka waa sayid lkutub wlbayt lmacmuurina waa kacbada malaaigta oo isaguna waa sayid buyuuti fi sama wlbayt lmacmuuri kacbadan culimada qaar baa ku fasira oo wuxuu noqonayaa sayid lbuyuuti fi lardi buu noqonaya wasaqfi lmarfuucina waa samada khalaa'iqda inoo muuqata ugu weyn wlbaxri lmasjuuri ayaguna waa biyaha fadhiya cajabta badan wey mana ina cadaaba rabbika lawaaqicun mid dhacayo wey maa lahu umana sugnaanin min daaficin wax kor istaaga yawma maalin ayuu dhacaya goormuu dhacayaa cadaabkaas yawma maalin buu dhacayaa tamuuru ay wareegayso oy meeraysanayso asamaau samadii ay meeraysanayso mawran meeraysi mar tag gadgadoomayso soo noqonayso oo wa tasiiru ay soconayso aljibaalu buurihiina ay soconayaan sayran socon fawaylun halaag yowmaidin maalinta lilmukadibiina kuwii beenin jiray buu usugnaaday alladiina kuwaasoo hum iyaguba fii khawdin dhexgal dhexdii ku sugan wax dhex galo yalcabuuna xaalay ciyaarayaan ama yalcabuuna way ciyaarayaan yani khawd waxbay ku dhex jiraan baatil bay ku dhex jiraan haddana waa ciyaarayaan yawma maalin ayuu dhacayaa cadaabkaasi yudacuuna la tikhaantikhinayo ilaa naari jahannama naarta jahannama xaggeeda loo tikhaantikhinayo dacan tikhaantikhin waxaa lagu odhanayaa haadihi midani annaaru naarti wey allatii naartaasoo kuntum aad ahaydeen bihaa iyada tukadibuuna kuwa beeniye afa sixrun ma sixir ba haada kani am amase antum idinka ayaan laa tubsiruuna waxba arkayn ayaa lagu odhanaya islawha gala oo fasbiruu sabra aw amase laa tasbiruu ama ha sabrina sawaaun waa isku mid calaykum korkiina waxba kolley idinka bedeli mayse ama dhadhawaaq oo calaacala ama iska adkaysa inamaa tujzawna waa uun laydinku abaalmariyey maa shaygii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameey waxaad samayseen unbaa laydinku abaalmariy dulmi ma aha laydinmaka laydinkama gardarra wey macana qiyaamadu waxay dhacaysaa oo alla cadaabkiisu uu imaanaya maalinta adduunkan isbedelayo waxaana ad arkaysaan sidan udhisan isku habaysan oo dhan madax iyo minjaal loo rogaya saas wey samadan iyo dhulkan iyo buurahan iyo waxaan ad arkaysaan isagoo dhan waa la isku dhufanaya saas waxaad taqaanayba meesha ma yaallo waxaad arki jirtay ilan ruuxu bini aadamku markuu shay arki jiro oo muddo uu ag joogay wuu weheshadaa sidiisaba xataa jamaadaadka aad garanayso iyo dhulkaaad garanayso waad weheshataa oo dhulka kale waa kaaga gedisan yahay wixii oo dhan waxaan la garanin baa laga dhigaya waa la isku dhufanaya macana yawma maalin buu dhacayaa cadaabkaasi maalin buu dhacayaa tamuuru mawraanka waxaa la yidhahdaa bimacna dawraan iyo gedgadoonka shaygu markuu intuu gedgadoomo marna yimaado marna tago oo uu isku wareegeysta ayaa la yidhahdaa mawraanka yawma maalin tamuuru ay wareegeysanayso oy meeraysanayso assamaau samadii mawran meeraysi oy wareegayso maalinka ayuu dhacaya oo wa tasiiru ay soconayso aljibaalu buurihii sayran socod socod ay soconayaan socodka buuruhu waa ka gedisan yahayo sidaynu soo marnaba inta bus laga dhigo bus inta laga dhigo ayaa iyaga dhanba hawadaasay socdaan oy macnaha guurayaan sidii manaa boor oo kaleeto bay hawada guurayaan buuraha aad arkaysaan macnaha fawaylun halaag yawmaidin maalinkaa lilmukadibiina kuwa beeniyey buu usugnaaday alladiina kuwaasoo hum iyaguba fii khawdin khawdka waxaa la yidhahdaa waa dhexgelidda shayga baatilka dhexgelidiisa la yidhaha baatil dhexgelidiibay ku sugan yihiin yalcabuuna way ciyaarayaanoo waxbaba dhabka ma aha bal si walba adigu ula hadal qiyaamo uga sheekee khalqigii xikmadiisa uga sheekee si walba ula hadal waxa dhanba waaba ciyaar bay u tahay waaba niman ciyaarayaba baatilkana waa ku dhex jiraan yawma maalin ayaa macnaha waxa weye ayuu dhacaya yudacuuna la tikhaantiqinayo daciga waxaa la yidhahdaa ruuxa inta qadaadka la qabto si adag in loo riyo ayaa la yidhahda macnaha marka loo turi maayo khiyaarkoodana cadaabka ku geli maayaan ee inta la qabto qadaadka la qabtaa la tuuraya sidii kanoonigo kaleeta loo tuuraya maanaa yawma maalin ayuu dhacayaa yudacuuna la tikhaantikhinayo ilaa naari jahanama jahanama naarteeda xaggeeda loo tikhaantikhinaya dacan tikhaantikhin kaamil oo dhamaystiran macnaha markaasaa lagu odhanaya haadihi midani annaaru naarti wey allatii naartaasoo kuntum aad ahaydeen bihaa iyada tukadibuuna kuwa beeniya afa sixrun ma sixir ba waa lagu jeesteesaya ilan iyagaa jeesteesi jiray adduunkee waxaa la odhanayaa afa sixrun wama sixir ba haadaa kani oo indha daraadar baa idinku dhacay am ase antum idinku laa tubsiruuna mise idinkaan wax arkayn oo waxanas cadaabkii maaha mise wax ma aragtaan mise waa sixirantii oo xaqiiqa maaha waxa idinula yaallamaya islawha galaa la odhanaya fasbiruu sabra aw amase laa tasbiruu ha sabrina sawaaun calaykum dushiina waa ku siman tahay haddaad adkaysataan iyo haddaydaan adkaysanin wax isbedela ma imaanayo saas way macanaha sabirku adduunku wax taraayo haddii aad sabirto sabirka midho fiican baa laga gurtaa soo ma laakiin aakhare hadday cadaabka galaan hadday calaacalaan oo dhawaaqaan iyo hadday iska dulqaataan oo bishinta qaniinaan oo adkaystaan waa isku mid kolley kolley isbedel imaan maayo ha way sabreen ha loo abaalgudo bal hadda cadaabkii ha laga fududay la dhihi maayo ama adkaysta ama adkaysanida iyaga laftooda waa kuwa odhanaya sawaaun calayna ajazicna am sabarna maa lanaa min maxiis war haddaynu argagaxnoon qaylqaylino iyo haddaynu iska aamusno isbedel ma imaanaya nima yah inaga daaye ayagiiba cadaab ku jiray basa odhanay macana inamaa tujzawna alla wuxuu sheegaya marka inuusan dulmiin inamaa tujzawna waxa uun laydinku abaalmariyey maa shaygii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa samaynayey wixii aad samaynayseen unbaa abaalkiisa laydin mariyey ee laydinma dulmin ina almuttaqiina kuwa isjira oo alla ka baqaayay fii jannaatin jannooyin dhexdeeday ku sugan yihin wa naciimin iyo sheeyaal lagu nicmaysto sheeyaal lagu raaxaysto faakihiina xaalo ay yihiin kuwa macmacaansanaya oo faakihaysanaya bimaa shaygii bay ku faakihaysanayaan aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigood uu siiyey wa waqaahum wuu ilaaliyey rabbuhum rabbigood wuxuu ka ilaaliyey cadaaba aljaxiimi jaxiime cadaabkeedii buu ka ilaaliyey waxaa lagu yidhi kuluu cuna oo washrabuu cabba hanii'an cunitaan iyo cabitaan boogaagsi leh ood raalli ku tihiin wey bimaa kuntum waxaad ahaydeen sababkii ku cuna oo ku cabba tacmaluuna kuwa sameeya aad ahaydeen wixii aad samayn jirteen sababtii baa taa laydinku siiyey muttaki'iina saasay u cunayaan oo u cabayaan oo ugu raaxaysanayaan muttaki'iina ayaga oo xusullaysan calaa sururin sariiro korkooda iyagoo ku xusullaysan yacni ayagoo ku dangigo ku tiirsan wey masfuufatin sariirahaasoo la safsafay oo si qaabaysan oo nadaamsan loo dhigay wa zawajnaahum waxaanu u guurinay buu rabbi yihi subxana wa tacaala bixuurin gabdha cadcad ciinin oo haddana indhabalballaadhan macnaheedu waxa weeye haddii dadkii xumxumaa abaalkoodii laga sheekeeyey qur-aanka waxaan uga baranay dadkii wan wanaagsanana bal iyagana in laynoo sheego saas wy maanaha saas daraaddeed ba uu qur-aanku mathani ku yahay mathani saan soo marnayba haddii qolo lagu sheego kuwii kale kasoo horjeedeen waa in lagu sheego macnaha ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqo isjira adduunka markay joogeen fii jannaatin aseendooyin waaweyn bay ku dhex jiraan wa naciimin iyo shay lagu shay ha shayga laysugu nicmeeyo dushiisay ku sugan yihin dhexdiisay ku sugan yihin shay kastoo laysugu nicmeeyo noocuu dooniba ha noqdeen faakihiina xaalo ayihin kuwa faakihaysanaya oo macmacaansanaya bimaa shay bay ku faakihaysanayaan aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigood uu siiyey wuxuu rabbi siiyey oo bixiyey hadda wuxuu rabbi bixiyey ma wax saalanba maya taasay ku faakihaysanayaan wawaqaahum waxaaba intaa dheer oo iyadana nicmo kale ah wawaqaahum wuu ka ilaaliyey rabbuhum rabbigood wuxuu ka ilaaliyey cadaabaljaxiimi naarta jaxiima cadaabkeedii buu ka ilaaliyey adiga haddii inta cadaabka lagaa ilaaliyo jannaba aan lagu geynin soo sad weyn maaha cadaab un haddaad ka badbaadda waa sad weyn haddii cadaabkii inta lagaa badbaadiye lagugu daray jannada in lagu geliyona soo laba sad maa labadii sad baa meesha lagu sheegay saas way maanaa kuluu cuna baa la odhanaya halkana waxaa la muujinayaa qalbigaa loo dejinaya qoladii naarta galay soo qalbiga lama gubin oo laguma jeesiisin kuwan qalbigaa loo dejinaya waxaa la leeyahay kuluu cuna waxaa meesha yaalla cuna washrabuu cabba hanii'an cabitaan iyo cunitaan boogaagsi leh boogaagsiga waxaa la yidhahdaa shayga marka aad jeceshahay lagulana jecel yahay raalli baa lagaaga yahay raalli baa laydinka yahay idinkuna raalli baan ku waa ku qanacsantahi wy maana macnaheedu waxa wey hoo oo ku go maaha hoo oo ku go wax la yidhahdaa jira yacni raalli lagaagama aha laakiin waa lagu siiyey taasoo kaleeto cunideeda iyo cabadeedu macna ma leh laakiin hanii'an boogaagsi bay leedo waa laydinku jecel yahay idinkuna raalli baad ku diin mana waa ku qanacsantihiin maxaan ku helay rabbiow bima kuntum waxaad ahaydeen sababkii tacmaluuna kuwa sameey xagga waa cunti cunidii cabidii majaalistooda ay markay fadhiyaan iyo siday u fadhiyaan baa laga sheekayn muttaki'iina xaalo ay yihiin kuwa jiqilaysan ama xusullaysan baad leedahay waxaa ladhahda itikaaga markaad cuskato xusulkaaga ama jiqilkaaga markaad cusato ood ku tiirsato ayaa la yidhahda itikaaga la yidhahda muttaki'iina xaalo ay yihiin kuwa jiqilaysanaya calaa suruurin sariiro korkood ku jiqilaysanay sariirahaasoo masfuufatin la safsafay waa safan yihiin oo way iska soo horjeedaan calayha mutaqaabiliina waa inagii soo marnay ma kala jeedaane sariiruhu waa qaabaysan yihiin oo guryahay ku jiraan iyo meelahay fadhiyaani waa nadaamsantah si heer sarac baa loo nadaamiye macnaha ayib masfuufatin fadhiyadoodii markii laga warramay baa waxaa la sheegayaa hadda intaa haddaad isku heshay soo shahwa ku qaban mayso ya bini aadamka hadduu cuntana hela cabitaanna hela guri uu degi iyo meeluu yani waxa weye bay helaa waxaa u laabani waxa weeyaan in marka shahwadiisii meeluu ku guta helo sooma wazawajnaahum waxaan u guurinay bixuurin cini culimada qaarkood waxay zawajnaahumta waxaa laga wadaa waxaan ku lamaaninay oo waa kaan soo marnay min kulli shayin zawjayn zawjka waa sidiisaba lamaanaha la yidhahda marka meesha caqdi iyo guurin ma jirte oo hebelowna hebel baa lagu heblayna hebel baa lagu guriye ma jirte waa uun laysa siinaya waa laysku lamaaninaya culimada qaarkood leeyihi qaarna waxay leeyiin maya guur rasmiya meesha ka dhacayo wazawajnaahum bixuurin ciin xuurin ciinta waa loo guurinay ee maaha say usii ordayaan un macnaha waxa weye inuun laysku lamaaninaya maaha sidaasay qaarkoodna leeyihin adiga mid aad tidhaahdaba warku waxa weeye iyaga ayaa iskale ubu kusoo urursanaya macnaha wazawajnaahum waan u guurinoo waxaan ku lamaaninay bixuurin kuwa cadcad xuurka waxaa la yidhahdaa alxawraa haweenayda cas baa la yidhahda ciini ciinin oo haddana indho balbalaaday ciintana waa quraxo isha dilaaceedu markuu ballaadhan yahay baa ciin la yidhahda indha waaweyn lama yidhahda indhuhu markay hadday soo taagan yihiin qurux maaha laakiin indhaha jeexoodu markuu ballaad ballaad uu jeexan yahay oo saa u ballaadhan yahay ayaa ciinta la yidhahdana waana qurux saas way macanaa yani ugaadha iyo dabar farowga iyo ugaadha inta badan asal ahaan lagu sifayn jiray laakiin dumarkana waa lagu sifeeya waana middaa iyada macnaha marka waa dumar quruxsan oo hool xumaynna way ku leeyihiin jannada oo halkaasaa lagu siinaya taasna waxa weye shahwadoodii su-aal baa imaanaysa talow qaraabadoodii iyo ehelkoodii iyo carruurtoodii xaggay jiraan waladiina aamanuu wattabacatum duriyatu hada billahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi